الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون سورة القلم أيام كل حجرني aayadda toddobiyo tobnaad buu darsigani ka bilaabanaya allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala innaa balownaahum waanu imtixaanay qisaa meeshan laga gelayaa qisa yarob kooban oo suuraddan keliya kusoo aroortay meel kale qur-aanka ku timi ma jirto qisadani qisadu waa maahmaah ama tusaale la siinayo nimankii reer qureysheed ee nabiga sal lla alay wasalam iyo carabtii la dagaalamaysay oo nabiga sal lla alay wasalam markuu ilaahay soo saaray oo nimankii carabta ahaa ee uu ka dhashay ilaahay subxana wa tacala ka soo saaray nicmo weyn bay ahayd oo ilaahay uu siiyey iyaga khaas ahaan caam ahaanna ummad oo dhan uu siiyey nicmadii markuu siiyey way ku kufriyeen nicmadii markay ku kufriyeenna waxaa ka dhalatay in la ciqaabay taas waxay la mid tahay arrin hadda ka hor dhacday oo ku saabsanayd niman beer ay lahaayeen oo beertii nicmadeedii iyo wanaaggeedii iyo samafalkeedii ay ku kufriyeen kadibna beertii laga tirtiray sidaas bay marka u dhacaysaa qisadu rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala marka innaa anagu balownaa waan imtixaanay hum carabtii baan imtixaanay nimankii nabiga la joogay quraysh khaasatan kamaa sida balownaa aan u imtixaanay asxaaba aljannati beerta asxaabteedii si aan u imtixaanay si lamid a id waqti baa la imtixaanay qoladan beerta aqsamuu ay dhaarteen layasrimunnahaa inay goosanayaan oo goosanayaan musbixiina xaala yihiin kuwa waa berisanaya subaxdii inay goosanayaan bay ku dhaarkeen oo walaa yastathnuuna ayna waxba soo reebayn way dhaarteen dhaartoodana waxba mayna ka soo reebinoo insha allahu maynan odhanin fa taafa waxaa ku wareegay calayhaa beerta korkeedii waxaa ku wareegay taa'ifun balaayo wareegaysa oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahay walxaal bay balaayadaasi ku wareegtay hum iyagu naa'imuuna kuwa hurda ay yihiin ayagoo markaa jiifa fa asbaxad waxay ahaatay beertii kasariimi sidii yacni bal la gooyey oo kaleeto ama beer la gooyey oo kaley noqotay fatanaadow markaasay isu dhawaaqeen musbixiina xaala yihiin kuwa waa berisanaya subaxdii bay isu dhawaaqeen waxay isugu dhawaaqeen aniqduu kallaha calaa xartikum beertiina korkeeda kusoo kallaha in kuntum haddaad tihiin saarimiina kuwa wax goosanay haddaad beer goosanaysaan niman yahow soo kallaha sidaasay isugu dhawaaqeen faintalaquu markaasay tageen walxaal hum iyagu yatakhaafatuuna ay isku qarsanayaan maxay isku qarsanayaan anlaa yadkhulannahaa yuusan gelin oo yuusan gelin alyawma maanta calaykum korkiina miskiinun wax miskiina yuusan idiin soo gelin warkaasi hoos isugu dhiibeen isku qarsadeen waqadan way ka laheen warkaa markay isa siiyeen calaa xardin xoog iyo dadaal korkiibay ku ka laheen qaadiriina ayagoo awooda siday la tahay bay moodahayaan ayagoo markaa kari kara oo arrintaas tabar wahay falamaa goortii ra-ow ay arkeen haa beertii markay arkeen ayadoo madoobaatay oo balaayo ku dhacday qaaluu waxay yidhahdeen innaa anagu ladaalluuna kuwa lumay baynu nahay war meeshu meeshu ma ahee malaha jidkii baan kasoo lunnay bal iskaba dhaafa meeshu meeshu waa tahay maynaan soo lumine naxnu anagu maxruumuuna kuwa la hoojiyey baynu nahay hoog baa inugu dhacayo nasiib daraa dhacday wey qaala markaasaa wuxuu ihi awsatuhum koodii ugu roonaa ee ugu fadli badnaa ayaa wuxuu yidhi alam aqul sooma odhanin lakum idinkaasoo idinkuma dhihin lawlaa tusabbixuuna maa tasbixsataan yacni soo idinma dhihin markii aan dhaaranayni oon wax qarsanayno go-aanka gaadhayni ilaahay aynu u tasbiixsanno soo idinma dhih qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen subxaana rabbinaa rabbigana nasihidiisa iyo ceebka fogeyntiisa ee innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiinaan ahayn fa aqbala markaasuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kulu qaabilay way isku jeedsadeen yatalaawamuuna xalayhim kuwa is-eedaynaya oo midba midka kaleeto uu eedda ku riixay qaaluu waxay yidhahdeen iyagoo wada jira marka yaa weylanaa hoogganagi innaa anagu kunnaa waxaan ahayn taaqiina kuwa qooqan baan ahayn kuwa xadgudub iyo qooq wadaan ahayn markaa waxaan samaynaynay casaa waxaa mudan rabbunaa rabbigana wuxuu mudan yahay am an yubdilanaa inuuna bedel siiyo khayran wax ka khayr badan minhaa beertii ka khayr badan maxaa yeeley innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggii raaqibuuna kuwa jirinayo hunguriyeynana yaanu nahay kadalika sida kuwaa beerta loo seejiyey sidaasi lamidu alcadaabu cadaabka adduunyadu ahaaday walacadaabu alaakhirati aakhara cadaabkeedaana akbaru ka weyn midka adduunyada low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa wax garanay qisadu waa intaa macnaheedu waxa weeye saan yani waxa weye hadda uu sheegnay ree maka nebiga markii uu u yimid oo uu xaqa ula yimid salawatu rabbi wasalaamu caleyh way ku gacan saydheenoo waa kuwii diiday markay diideenna nicmadii ilaahay ee ay ku kufriyeen waxaa abaalkoodu noqday in la ciqaabo ruux kastoo ilaahay nicmo uu siiyey ku shukrin waayana aakhirka wuxuu ku dambaynayaa uun in ciqaab la mariyo nimankaa marka tusaalaa la siiyey nicmadan ay ku kufrinayaan meesha ay ku dambayn doonto iyo ciqaabta ka dhalan doontaa tusaale waxaa la siiyey yacni niman beer lahaan jiray waxaa la leeyahay nimankani niman waxay ree yamaneed ah oo reer sanca ah khaasatan oo aabbahood baa beerta lahaa bay leeyihiin mufasiriintu kole waa riwaayada israa'iiliyaan umalaynaya aabbahood baa beerta lahaa bay leeyihiin odaygu marka beerta wixii kasoo go-a ayuu saddex qaybood u qaybin jiray qayb biil buu ka dhigan jiray oo ilmihiisiiyo reerkiisu ku biiri jiray qaybna beertuu dib u gelin jiray oo iyaduu dib ugu beeri jiray qaybta saddexaadna wuu sadaqaysan jiray wuu bixin jiray masaakiintuu siin jiray wiilashiisii baa beertii dhaxlay markuu odaygay dhintay markuu ay dhaxleen baa waxay yidhahdeen odayga aabbaheen ah nacas buu ahaa dad aan waxbaba lahayn oon shaqaysanin markuu wuxuu ku dhididay oo ku rafaaday iska siinahayo nacasnimaa haystay bay innaga inagama baxdo intaas waxoogaagii odaygu bixin jiray bay gooyeen marka waxay ku heshiiyeen inay ka jaraan oo masaakiinta waxoogaagii la siin jiray beertu markay go-ayso beertu markay go-ayso oo macnaha waxa weeyaan la goynayo masaakiinta meesha timaada ee goobta timaada waxbaa loo daadaadiyaa waxbaa lagu samriyaa lagu diraa intiibay marka jareen oy ka gooyeen masaakiinta heshiiskaa markay gaadheen qisadoodii baa marka rabbi subxaana wa tacala nimankaa meesha ku sheegaya waxaa loogu maahmaahayaa oo la doonaya inay darsi ka qaataan nimankii nebi maxamed la dagaalamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh rabbi marka wuxuu leeyahay yani waxaan u imtixaanay qolyahan ree maka sidaan u imtixaanay nimankii dhallinyarada ahaa ee beerta lahaa oo kale nimankaasi way dhaarteen waxay ku dhaarteen beerta inay subaxnimada goosanayaan la yasrimunnaha musbixiin markay dhaaranayeenna walaa yastatnuuna waxba mayna dhaartooda kasoo reebin istinaha waxaa laga wadaa bimacnaa markaad dhaaranayso shay soo socdaan qaban aada leedahay waa kan soo baranay waa inaad insha allahu dhah haddaad insha allahu dhihi weydo wuxuuna wax markaa aada hayso uusan ahayne wax soo socda aad ka hadlaysahay waxaa laga yaabaa bal ay u badan tahayba in lagu seejiyo sidii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam uu ku dhaaran jiray yani waxa way boqol dumar u qabay boqolkayga dumarkaaba caawa waan isu mari buuri boqol kuba way wada ureysan boqol kuba wada haliyey dagaalamo ayay dhali doonaan mid walba wiil bay dhali doonta haliyey ah insha allahu dib uu ka tegay siduu nabigu lay sal ly slm boqolkoodii horta hal mid keliya saa ur qaatay middiina ilmo dhicisay dhashay nebigu wuxuu yihi insha allahu hadduu dhihi lahaa siduu yidhi bay noqon lahayd buu nabigu yui salawatu rabbi waslamu aleyh soo maarta walaa yastatnuuna insha allahudii waa ka tageen waxay isku darsadeen ayagoo khayr goynahaya marka labaadna khayrka ay goynayaan mustaqbal uu yahay oo ay ka hadlayaan marka saddexaadna wax mustaqbala haddaad ka hadlayso insha allahu baa l waxbaa lasoo reebtaaye wixii lasoo reebashadiina way daayay walaa yastatnuuna sidaasaa tafsiir ah waana sida ay culimada qaarkood rajaxayaan tafaasiir kale oo ku jirta markay sidaas sameeyeen ilaahay subxaana watacaala beertii wuxuu kusoo diray aafo yaa xagga rabbi samada lagaga soo diray aafadaasi ma dabaylaa qabsaday ma dabbaa qabsaday adigoo aafo samaawi ah ayaa beertii lagu fasaxay ayagoo hurda waa habeenka ay subaxda ay kallihi doonaan habeennimadeedii baa beertii la miray markaasay beertii waxay noqotay fa asbaxat ka sariimi sidii shay wax la goostay oo kale noqotay banaan baa meesha kusoo hadhay ka sariimina wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas saw alleyl lswad habeen madow bayba noqotayba meeshii beerta qoyan iyo barwaaqada iyo doogga iyo dhalaalka lahayd waxay noqotay habeen madow bay noqotay maxaa yeelay dambas madow baa meesha kusoo hadhay subaxdii iyagu waxba kama warhayaan marka waagii baa u baryey go-aan bayna xalay meel dhigteen waagii markuu baryay bay marka isu dhadhawaaqeen fatanawdaw musbixiin war hebelow war hebelow waa isu dhadhawaaqeen waagii markuu baryey an iqduu calaa xarfikum in kuntum saarimiina bay isugu dhawaaqeen war soo kallaha oo beertiina kusoo kallaha niman yahayna soo kallihiya haddii aada beer goosanaysaan maxay tahay aminkaa hurdaan oo soo bixiyadhe way baxeenoo waa tageen ayaga oo hadalka hoos u qarsanayo hoos isugu dhiibaya wahum yatakhaafatuuna maxay isku qarsanayaan anlaa yadkhulanna hal yawma calaykum miskiin maanta wax miskiina yuusan inoo soo gelin intayna masaakiintu sooba toostoosinba aynu ka farxalanno khalaas masaakiintii markay meesha soo istaagtaba wixii lala kala tegayba meeshii oo bannaan ha yimaada saasay ku tashanaya bal fiiri ayadiina xalay baaba loo tashaday xalay buba ilahi subxana watacala iyadiiba ka takhalusay maa laakin wax ma oga sidaasay marka kusoo kaleheen rabbi marka wuxuu leeyahay waqadow calaa xardin qaadiriina calaa xardinta macaani badan baa lagu fasiraaya laakiin sida loo badanya waxa weeyaan waxay kalahaadooda ay kalahayaan xoog iyo dadaal iyo qasad bay ku kaleheen niman xoogga ka muuqda iyo dadaalka ka muuqda iyo sida ay macnaha u tabaabushaysten iyo xoog niman lawey iyagoo markaa weliba ay la tahay inay awoodi karaan waxaanay ku socdaan inay sameeyaan waxay ku talagashan yihiin sidan ay ku socdaan inay tahay si ay kari karaan beertiina soo goosan karaan saasay ku kaleen markay meeshay tageen oo gelgelin ah oo xalay inta la miray aan waxba oolin ayuu marka shaki galay waxay yidhahdeen war hee dhaha meeshu meeshii maba ahee miyaynu soo lunnay waan soo habownay oo malaha jidkii jidaan ahayn baynu soo qabsanno meel kalaan soo aaday ilan macaalimtii iyo astaantii o dhan baa luntay oo meeshu waa baaba'day waxay yidhaahdeen cabaar markay fiirfiiriyeen oo meeshii ay arkeen inay meeshii tahay waxay yidhaahdeen maya meeshu meeshii waa tao maynaa lumine bal naxnu maxruumuun waan habaaran nahayo kuwo la hoojiyey baynu nahay oo xagga min allahi baa laynaga qadiyey nasiib daraa inagu dhacday wey macnaha marka waa isgarteen in ciqaab ilaahay ku dhacday khaladna ay galeen bay markaa ku baraarugeen koodii ugu caqli roonaayo ugu fiicnaa ayaa markaa wuxuu xusuusiyey hadal markii la tashanayay uu kula taliyay alam aqul lakum lawlaa tusabbixuun war soo markaad go-aanka gaadhayseen war tasbiixsada oo ilaahay xusa oo nicmadiisa ku shukriya soo idinma dhih ama lawlaa tusabbixuuna dhaartan aad dhaaranaysaan soo reebto insha allahu dhaha soo idinma dhih tasbiixda labada way noqon kartaa tusabbixuuna bimacnaa tastanuun ama waxay noqon kartaa tusabbixuuna oo waxaa laga wadaa shukri ilaahay soo idinma farin war waxaanaad wadaan iyo shirqoolkan iyo masaakiintan aad qadinaysaan joojiyo nicmadan ilaahay uu idin siiyey ku tasbiixsada oo nicmadan ilaahay ka shukriya oo niman yaho go-aankan inaga daayo soo taladaa ma soo jeedin oo taladii maydaan igu diidin ceebtiihdi maantaan dhex taagannahay wey taladaydii diidde maantaadna dhex taagantihin wakaas markaasaa waxay yidhahan subxaana rabbina ma hadday wax qabanaysaa subxaana rabbina waktigeedii lasoo dhaafay subxaana rabbina marbay beerta u badbaadin lahayd hadday markay yidhahdeen rabbiganaa nasahan oo ceeb ka hufan oo waxaan uu beerta ku sameeyey dulmi ma aha ilaahayna dulmi waa ka hufan yahi waa dembi aan anagu gallay innaa kunnaa taagiin annagaa waxaan innaa kunnaa haalimiina annagaa gardadnay markaan ilaahay subxana watacaala khayrkiisa goynaynay oo masaakiintiisa wax ka goynaynay oo aanu macnaha waxa weeyaan aab aabahana khilaafaynay oo aanu tilaabada ay go-aan ku gaadhaynay annagaa gardarnayn oo khaldanayn fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatalaawamuun mar haddii laysla gartay inuu meesha khalad dhacay khaladka yaa iskale marka waa laisku riixriixaya yatalaawamuun waa la is-eedaynaya adaa taladan soo jeediyey adigu waad igu taageertay anigu joojiyaan idin idhi eedayaa leh soo ma jeed guuldaro waa gablan bay somaalidu tiraa guuldaro waa gablan mar haddii inta la guul daraysto meesha lagu ceeboobo markaa waxaa la bilaabaa in laisku rixriixo laakiin haddii lagu guulaysan lahaa nin walba isagaa tabanin lahaa oo dhihi lahaa anaa taladaa lahaa lagu guulaystay talada laakiin mar haddii lagu guul daraysto kii soo jeediya xataa waa ka cararaya ka kaluu ku riixaya macnaha eed ayaga dhexdooda inay is eedeeyaan bay marka bilaabeen saas way macnaha ayib markaasaa waxay yidhahdeen si wada jir ah yaa waylanaa inaa kunaa taaqiina kuwa xadgudbay oo qooqan baan ahayn markaan arrimahaa samaynayni casaa rabbunaa an yubdilana rabbigana wuxuu mudan yahay inuuna bedel siiyo beertanadii wax ka khayr badan ama adduunkaba inuu nagu siiyo maadaama aan toobadkeennoon ilaahay usoo noqono qalabkii ka noqonay beertanadii mid ka fiican in adduunkana lagu siiyo ama aakharaan rajaynaynaa ilaahay inuuna siiyo beertanadii wax ka fiican innaa ila allahi innaa ilaa rabbina raagibuuna ilahay baan hunguriyeynayna ilahay baanu jirinaynaa oo aanu khayr ka rajaynaynaa way macnaha sidaas yidhahdeen rabbi marka wuxuu yihi subxaana wa tacaala kadalika alcadaab cadaab adduunyo waa sidaas oo kaleeto haddii ilaahay ku maago oo xoolahaaga maago sidaasoo kaleeto unbaa haben madow loo gelaya haddii adiga caafimaadkaaga la maago sidaa unbaa waqti aadan filayn loo gelaya caruurtaadi iyo gurigaaga sidaasoo kalea loo geli karaa kadalika alcadaabu cadaab adduunya horta waa saas nimanka nebi maxamed kasoo jeeda kasoo horjeeda ee nicmada ku shikrin la-ow cadaabkaa nimankaa la mariyey mid la mida in laydin mariyo waa suroobi kartaa waase cadaab adduunyo ma intaasay ku eg tahay walacadaabu alaakhirati akbaru low kaanuu yaclamuun aakhare waxaa ku sugaya cadaaba ka weyn intan yartee adduunka hadda lagu sameeyey qisadaasi marka masal iyo tusaale weeye alle uu u samaynayo gaaladii nebi maxamed la dagaalamaysa salawatu rabbi waslamu caleyh oo laleeyahay war nicmadan ka shukrin la-aanteeda kuwaa hortiin ku baaba-ay ee idinkuna ha ku baabi'ina saasa la manaa masalka saasaa loo keenaya inaa anagu buu rabbi yihi subxaana watacaala balownaahum balownaa waan imtixaanay hum quraysh baanu imtixaanay kamaa sida balownaa aanu imtixaanay oo kale asxaabaljannati jannada dadkeedii jannada asxaabteedii jannada yani waa beerta aseendadii beerihii waaweynaa beertii iyo aseendadii dadkii iska lahaa sidaan u imtixaanay si lamidaan quraysh iyo carab u imtixaanay id wakti baanu qoladaa beerta imtixaanay aqsamuu ay dhaarteen maxay ku dhaarteen layasrimunnahaa way goosan oo way goosan ha waxay ku dhaarteen layasrimunnahaa inay goosanayaan oo goosanayaan musbixiina xaalayihim kuwa waa barisanaya kuwa waa barka gelayo markuu waagu saa u baryaba intaan lasoo toosin inay goosanayaan bay ku dhaarteen walaa yastatnuuna mana aysan waxba soo reebin waxba maynan soo reebayninoo markay dhaaranayeen dhaartooda maynan waxba soo reebin waxba maynan reebanin insha allahu mayna ku darin saas manaa ayib fataafa marka waxaa wareegay calayhaa beerta korkeedii waxaa ku wareegay taa'ifun balo wareegeysa balaayo wareegeysa oo min rabbika xagga rabbigaa ka timid aafo wareegaysaa ku degtay talo maxay ahayd allahu aclam walxaal hum iyagu naa'imuuna kuwo hurda ay yihiin xilli ay hurdaan oo habeennimo ah baa beertii la miray fa asbaxad waxay ahaatay beertii kasariimi sidii mid la goostay oo kaleeto wax geed oo ka taaganba meeshii ma jiro ama kasariimi sidii habeen madow oo kale noqotay mugdi meeshii dhalaalka ahayd waxay noqotay habeen mugdi oo kaleeto oo dambas madow baa meesha kusoo haay iyo qoryo qumuday oo macnaha waxba dhuxul ah fatanaadow markaasay isu dhawaaqeen musbixiina beertii habeenkii markii lisaa loo galay iyaguna xalay go-aan meel u yaalay waabarkiibaa go-aankii la fulinaya marka fatanaadow way isu dhawaaqeen musbixiina xaalaa yihiin kuwaa berisanay waabarkii markay gelayeen bay isu dhadhawaaqeen aniqduu bay isugu dhawaaqeen soo kallaha calaa xarfikum beertiina korkeeda kusoo kallaha in kuntum haddaad tihin saarimiina kuwa goosanay war haddaad goosato ujeedaan niman yaho waqtigeedii waan gaarnay heshiiska soo baxway fantalaquu markaasay tageen walxaal hum iyagu yatakhaafatuuna ay isku qarsanayaan oy isla faqayaan hadalka kor loo dhihi maayo maxaa yeele haddii kor loo dhaho miskiin meelaha taagan inuu maqlay ka baqayan oo iyagoon ku talagashayna masaakiintiio socotoba ay waqtigii subaxdii ay goosanayaan yimaadaan marka hoos baa loo dhahaya hoos baa la isugu dhiibaya macnaha walxaal hum iyagu yatakhaafatuuna ay isku qarsanayaan anlaa yadkhulannahaa yuusan gelin oo yuusan yaysan gelin alyawma maanta calaykum korkiina yuusan usoo gelin miskiinun wax miskiina maanta yuusan idiin soo gelin maanta miskiin meesha yuusan wax ka qaadin oo ka dhadhamin beertana yuusan soo gelin ha ku hungooban saasaa lagu tashanaya waqadow way ka laheen buu rabbi yihi subxana wa tacaala calaa xardin xardigaasi waasaan sheegnayoo calaa xardin calaa quwatin wa shiddatin wa jiddin waa saas yani waxaway xoog iyo dadaal iyo adayg korkiibay ku kalleen go-aan bay ilan xali meel dhigteen niman adayg iyo go-aan ka muuqda wey diyaar garowgoodii qaatay saasay ku kalleen qaadiriina xaala yihiin kuwa awooda say iyagu isla yihiin say la tahay inay awoodaan bay moodayaan macnaha qaadiriinadu marka waxa weeye fii zacmihim qaadiriina calaa dalika fii zacmihim say la tahay way kari karaan oo arrintaa ay u socdaan inay fuliyaan inay fulin karaan bay markaa la tahay saas macnaha waqadaw way kaleheen calaa xardin calaa mancinna waa la yidhaha diiddo korkeed bay ku kaleheen oo masaakiinta inay wax u diidaan falamaa goortii ra-ow ay arkeen haa deertii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu ladaaluuna kuwa lumay baanu nahay waan soo haboonay oo nimayo jidkii baynu ka lumay meeshu caadi maaha meeshu meeshiiba ma habin bal iskaba dhaafe naxnu anagu maxruumuuna inaan lunnay iska dhaafe lumitaan ma jira meeshu waa meeshiiye naxnu anagu maxruumuuna kuwa la hoojiyey baynu nahay hoojinta waxaa laga wadaa waxaad u socotay markaad ku hungowdood ood qado oo nasiib darra kugu dhacdo ayaa la yidhahdaa xirmaanka la yidhahda waa layna xirmaaniyo xagga min allahi baa laynaga hoojiyey oo nasiib darradu inagaga dhacday qaala markaasaa wuxuu yidhi awsatuhum koodii ugu roonaa oo ugu fadli badnaayo ugu cadaalad badnaa alam aqul soomaanan odhanin lakum idinka markaynu tashanaynay lawlaa tusabbixuuna war maa tasbiixsataan yacni sida ibnu jariir uu rajaxayo waxa weeye lawlaa tusabbixuuna ay tastatnuuna way macna war niman yahow dhaarahan iyo go-aamadan ilaahay baa gacanta ku haya inagu gacanta kuma haysanee ilaahay mashii'adiisa ku xidha oo ilaahay tasbiixdiisu macnaa nasihidiisu waxa weeye wax kastoo ilaahay lagu weynaynayo tasbiix waa la dhihi karaa lawlaa tusabbixuuna war maa tasbiixsataan soo idinkuma dhihin oo maad hadalkan ilaahay ku xidhaan oo rabbigiin xustaan soo saa idinma dhihin ama lawlaa tusabbixuuna maa tasbiixsataan oo nicmadan ku shukriya ilaahay idin siiye ha ku kufrinina saana waa la dhihi karaa qaaluu markaasaa waxay dhaheen subxaana rabbina rabbigana nasihidiise rabbigana nasihidiisa waa nasahaynaaye innaa annagaa kunnaa waxaan ahayn aalimiina kuwa aalimiinan ahay waa qirteen marka dembigii fa aqbala markaasuu qaabila bacdun qaarkood calaa bacdin qaarka kaleu qaabilo way isku jeesadeen yatalaawamuuna xaala yihiin kuwa is-eedaynay arrintii meesha ka dhacday yaa eedeeda leh iyo madax adaygii khaladka lagu madax adeygay iyo natiijada ka dhalatay qaaluu markaasaa waxay dhaheen yaa weylanaa war calacalka iyo inaga daaya iyo ishaysiga iyo is-eedaynteed aynu dembiga qiranno ilaahayna u noqono qaaluu waxay yidhahdeen yaa weylanaa hooganaga innaa anagu kunnaa waxaan ahayn daaqiina kuwa xadgudbay oo qooqay baan ahay qoq iyo xadgudub baanu ku kacnay waan khaladka annagaa lahayn natiijada dhacdayna waxa weeyaan annagaa iskale eedeeda casaa wuxuu mudan yahay rabbunaa rabbigana an yubdilanaa inuuna bedel siiyo khayran wax ka khayr badan minhaa beertanada ka khayr badan ama adduunkaba ama aakharo innaa anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggiisa raagibuuna kuwa jirinayaanu nahay jirinta macnaa rajayn waa xagga rabbi baan hunguri ka qabnaayo maana ka raja dhigin kadalika sidaasoo kaleu alcadaabu cadaabku ahaaday buu rabbi subxana wa tacala cadaab adduunya waa sidaasoo kale walacadaabu laakhirati aakhira cadaabkeedaana akbaru ka weyn midkaa adduunyada law kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa wax garanaya soo ma jeed adiga marka waxaa lagu leeyahay horta ilahay nicmo hadduu ku siiyo ha ku kufrine ku shukri khayr haddaad bilowdana khayrka ha goynine wad soo ma jeed khayrka lama gooyo maxaa yeelay khayrka haddaad goysa wax weyn baa adigana kaa go-ay hana go-aan ku gaadhin oo ha ku tashanin wax ilaahay iyo aakhare kaa fogeynaya ha ku tashanin maxaa yeelay adiga haddaad meel aada go-aan dhigato ilaahay kiisuna meel buu yaalla waxaad ku ladan tahay ood ku dhaqan tahay oo ku barwaaqaysan tahay waa ilaahay cibaadadiisii iyo ilaahay waxa kuu dhaweynaya laakiin maalinkaa taas inaad iyo jidkii uu raalli ku yahay inaad ku bixiso sidaa ku dadaal way macna ina lilmuttaqiina cinda rabbihim jannati naciim rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhaqankiisa ahaa hadduu camal khayr a bilaabo wuxuu jeclaan jiray inuu daa'imo oo uu joogto ka dhigu rasuulku jeclaan jiray salawatu rabbi waslamu calayh ina lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaati naciimi shayga lagu nicmaysto jannooyinkiisa afanajcalu miyaanu yeelaynaa bu rabbi subxana watacala almuslimiina muslimiinta kalmujrimiina dembiilayaashoo kale miyaanu ka dhigayna maa lakum maxaa idiin sugnaado kayfa sidee baad taxkumuuna xukumaysaan bali am amase lakum ma waxaa idiin sugnaaday kitaabun ma kitaab baa idiin sugnaaday kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa tadrusuuna aada akrinaysaan kitaabkaasoo tadrusuuna aada akrinaysaan fiihi dhexdiisa aada ka akriyaysaan ina lakum inuu idiin sugnaaday fiihi kitaabka dhexdiisa lamaa takhayaruuna waxaad doordooranaysaan waxaad idinku doorataan inaad leedihiin am amase lakuma waxaa idiin sugnaaday aymaanun mise dhaaraa idiin sugnaaday dhaaro yacni ballamo dhaar lagu adkeeyey miyaa idiin sugnaado alla idinla galay am amase lakuma waxaa idin sugnaaday aymaanun dhaaro calaynaa korkanaga miyay dhaara idinku sugnaadeen dhaarahaasoo baaliqatun gaadhaysa ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada gaadhayo on laga baxayn oon la jebinayn inna lakum inuu idin sugnaaday lamaa taxkumuuna waxaad xukumaysaan ma dhaar noocaas oo kale aad naga haysaan salhum weydii baa la yidhi ayuhum koodeebaa bidalika arrinkaa zaciimun damaanaya ninka damiinka ka arrinta ee iyaga ka mida waa kuma bal weydii am amase lahuma waxaa usugnaaday shurakaau kuwo wax la wadaaga falya'tuuha la yimaadeen bishurakaa'ihim kuwooda wax la wadaaga in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegay aayaadkani waxa weeye dadka ahlu naarka rabbi inuu cadaabayuu sheegay dadka ahlu jannahana inuu jannaynayo mabda'aasi inuu wax jira yahay oo aakhara jirto oo dadna la jannayn doono dadna la cadaabi doono caqligaa keenaya sharaa'icduna way isku waafaqday wax la diidana maaha ayagu maxay la taagnaayeen waxay la taagnaayeen adduunka ama ku xumow ama ku fiicnow haddii la dhinto halkaasaa lagu wada dambaynaya wax ka dambeeyana ma jiro rabbi marka wuxuu ku leeyahay afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin muslimiinta iyo mujrimiinta miyaanu isku mid ka dhigaynaa oo dee haddii la wada dhinto qabrigaa la wada galo dadka caradu wada cunto mujrim iyo muslim soo isku meel un kuma dambeeya nolol ka dambaysiya xisaab iyo janno iyo naarna ayna jirinba isku meel un baa lagu dhammaaday marka wuxuu rabbi leeyahay ma dhici karto cadaaladaad diidaysa in muslim iyo mujrim isku mid noqdaan oo qabrigaa ku wada dambeeya qabrigana wax ka dambeeya ayna jirin ma dhici karto maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaadayoo seed xukumaysaan seed wax u wadaanoo waxa qorshihiinu see wey inaad tidhaahdaan mid dembiile ah iyo midaan dembiile ahaynoo fiican yaa isku meel ah oo isku si maraya oo isku meel ku dambayn doona oon waxba ku kala gedisnaan doonin war xukunkaasi xukun saxa maaha wax caqli uu ogolaanaya ma aha iyo curfi toona iyo sharci toona macnaha maa lakum kayfa taxkumuna seed xukumaysaan mise maxaad u haysataan arrintaa iyada ma waxaad haysaan kitaabaad akhriyaysaan oo xagga alle ka soo degay oo ay ku taallo inna lakum fiihi lamaa takhayaruuna waxaad dooranaysaan uu ku yaallo kitaab arrintaasi ku taallo ma haysaan oo waxaad idinku doorataan oo ah haddaad dhimataan inaan laydin soo celinaynin ah kitaabku ay ku taallo oo xagga ilaahay ka yimid ma haysaan mayo ayib ma dhaaraad marka haysaan aan idiin dhaaranay oo dushannada idinku sugnaaday dhaarahaasoo ilaa maalinta qiyaamada gaadhay oo sheegaya waxaad xukumaysaan inaad leedihiin oo sax ku tihiin taa ma haysaan maya taana ma hayaan hadde marka waxa way nimaan iska hadlay baa tii midda ugu horraysa waxa weeye afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuuna waa daliilka caqligaa wey wax daliiloo caqliya ma haysaane caqligu waa ka soo horjeedaa iyo xikmaddu am lakum kitaabun fiihi tadrusuuna ina lakum fiihi lamaa takhayaruunana waa daliil naqli ah oo xagga ilahay ka yimid kaa ma haysaan kiina ma yaalo am lakum aymaanun calaynaa baaliqatunna waa ballanqaad khaasa oo laydin qaaday oo idinkii ilahay idinka dhexeeya miyaa jira oo waxaad xukumaysaan iyo saaad wax u wadataan ina inaad leedihiin ood helaysaan taana ma jirto hadda marka intaa hadduuna jirin warkanaad sheegaysaan oo haddii la dhinto laysa soo celin maaya meel lama cuskana waa hadalaa iska dhahdeen wy macna saas weya salhum ayuhum bidalika zaciimun taasi macnaheedu waxa weeye haddii ay yidhaahdaan waxaa jirta ballamo ilaahay uu nala galay oo waxaan xukumayna inuu saxsan yahay ku tusaya ballantaas ay yani hadalkaa ay wada yidhaahdeen waxaad ku tidhaahdaa waa kuma ninka damiinka ka ah ee si khaasa u damaano qaadaya hadalkaa inuu ilahay kaga yimid bal dhaartaasi inay ilaahay ka soo jeedo ninka si gooniya u ballan qaadaya idinka idinka mida waa kuma ma abujahlba ma waliid ibn mugiira bal nin gooniya ha yidhaahdo anaa ballantaas damaano qaadaya inay jirto bal weydii ma jirto nin gooni udhihi karaa anaa damaano qaadaya ma jiro wy mana am lahum shurakaau falyatuu bishurakaa'ihim in kaanuu saadiqiina laba macnaba waa wa ixtimaashaa macno waxa weeye in la yidhaahdo ma waxay leeyihiin kuwo la wadaaga ha ra'yiga ay ku tageen oo in mujrimka iyo muslimku isku mid noqonayaan ma cid la wadaagtaa jirta cid ay kaga dayanayaan oo makhluuqa oo sidoodao kala qabta miyaa jirta hadday kuwaasoo kale jiraan ha sheegeenoo ha la yimaadeenoo ha dhaheen bulsho hebel baa nagu waafaqsanoo sidaasoo kala qabta tani waa ra'yi waa mufasiriinta qaarkood ay qabaan waxaa kaloo iyadan ra'yi kale am lahum shurakaau ma kuwo ilaahay wax la wadaagaa jira oo xaggooda ay ku xidhan yihiinoo ayaga ay ka hayaan waxana ay wataan inuu saxsan yahay ilaahayna talada kownka la wadaaga ma kuwaasaa jira hadday kuwaasi jiraanna ha keeneenoo ha yidhaahdeen waa kuwan kuwa ilaahay wax la wadaaga ayagana aan ka hayno sidaa aan xukumayno inay sax tahay oo muslim iyo mujrim ay isku mid yihiin taa ma jirtaa iyaduna ma jirta labada macnaa tafsiirba waa ku jirta ina lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaati naciimi shayga laysugu nimceeyo jannooyinkiisaa usugnaaday afa najcalu ma yeelaynaa almuslimiina muslimiinta ma waxaan yeelaynaa kalmujrimiina dembiilayaashoo kaleeto dembiilaha gaalka iyo munaafiqa iyo muslimka hogaansanaha ma labadaa isku meel baanu dhigaynaa miya oo isku mid baan ka dhigayna hadday qabriga wada galaan oo ayna soo saaridii ka damaynin iyo xisaab iyo janniya naar isku mid bay noqdeen waatay wataan ma saasaan yeelana ma dhici karto maa lakum maxaa idin sugnaaday nimayo oo kayfa sidee baa taxkumuuna xukumaysaan laba kala duwan oo midna fiican yahay midna xun yahay isku mid ha noqdeen war waxaas xukunkaasi see wey am amase lakuma waxaa idin sugnaaday kitaabun kitaab kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa tadrusuuna aad ka akriyaysaan ina lakum inuu idin sugnaaday fiihi kitaabka dhexdiisa lamaa shayga takhayaruuna aada dooranaysaan waxaad doordoorataan idinka doorashadiinna sidaad jeceshihiina dooranaysaan inaad leedihiin kitaabaad ka akriyaysaan miyaad haysaan oo xagga ilahay ka soo tegay waa maya am ase lakum markama waxaa idin sugnaaday aymaanun dhaaro calaynaa korkanaga miyay dhaaro idinku sugnaaday aan idiin dhaaranay dhaarahaasoo baaliqatun gaadhaysa ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalintii qiyaamada gaadhaysa oon la jebinaynin dhaar ilaa qiyaamada taagnaanaysa oon idiin dhaaranay miyaa jirta oon idiin siinay inna lakum inuu idiin sugnaaday lamaa shayga taxkumuuna aada xukumaysaan dhaartaas oo waxaad xukuntaan oo ah muslim iyo mujrim inay isku mid yihiin inaad taas leedihiin dhaaraan idiin dhaaranay miyaad haysaan iyo ballan aan idinkula gallay ma hayaan haddayse yidhaahdaan waan haynaa ballantaa salhum weydii ayuhum koodeebaa bidalika arrinkaas zaciimun damiinka ah azaciimu waa bimacnaa aldaaminu waalkafiilu saas man yaa kafaalo qaadayo oo damiinka ah dhaartaas ilaahay aada sheegaysaan inuu idinla galay dhaartaa yaa kafiilka ah hal ninoo idinka idin ka mid a ama laba si gooniya ha sheegen balantaa arrintaa ha qaadan way macna am amase lahuma waxaa u sugnaaday iyaga shurakaau kuwa wax la wadaagay arrinkaa ay sheeganayaan cid la wadaagto oy kaga dayanayaan oo taqliidinayaan miyaa jirta ama meehe ma kuwo ilaahay wax la wadaagaa jira oo arrintan ka hayaan falya'tuu ha la yimaadeen bishurakaa'ihim shurakadooda wax la wadaaga ha la yimaadeen in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegay hadday runta tahay ha keeneen ha la arkee waxaa soo hadhaya intaasoo god markii laga soo saaro oo intaasoo meelood laga bixiyo oo intaasoo xujo lagu oogo waxaa soo hadhaya oo nimanku meel bannaan inay fadhiyaan wax ay cuskan yihiinna ayna jirin hadalkan ah muslim iyo mujrim isku mid bay noqonayaanna waa huun hadal la iska yihi waa habaaq aan meel la cuskanayn wey macnaha arrinta la doonaya qasadkuna waa sidaas yawma yukshafu can saaqin wayudcauna ila sujuudi falaa yastaiicuuna yawma maalin ha la yimaadeen falya'tuuda ku tacaluji yawma maalin ha la yimaadeen shurakada yukshafu la faydayo can saaqin kub xaggii la faydayo dhudhun ama kub xaggii la faydayo oo wayudcawna la yeedhi ila sujuudi sujuudda xaggeedana loogu yeedhi oo falaa yastatiicuuna ayna kari karayn khaashicatan xaal ay tahay kuwo ay khushuucsan tahay absaaruhum aragyaalkoodu tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dullinimaa daboolaysa iyo liidnaan waqad kaanuu waxay ahaayeen yudcawna kuwa loo yeedho ila sujuudi sujuudda xaggeeda loogu yeedhi jiray walxaal hum iyagu saalimuuna ay yihiin kuwa nabad gashan kuwa yani nabad qaba ayagoo ah ayaa sujuudda loogu yeedhi jiray fadarnii iga tag buu rabbi yihi subxana wa tacala darnii idhaaf nebi maxamedow aniga iyo waman cid isu kaanadaa yukadibu beeninaya bi hada alxadiidi sheekadan beeninaya qur-aankaa laga wada xadiid sanastadrijuhum in yar in yar baanu cadaabka ugu dhawaynaynaa si ayna filaynin min xaysu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii waanan u kaadin lahum ayagaan u kaadinayaa maxaa yeelay ina kaydii dhagartaydu matiinun mid adag wey dhagartayda aan guntaayey wax furi kara ma jira waa adagta am amase tas'aluhum ma waxaad weydiisan weydiinaysaa nebi maxamedow ajran ma ujuura iyo ajir baad weydiisanaysa oo fahum iyagu min maqramin qaraamaad dartood musqaluuna kuwa loo cusleeyey wey qaraamaad aad ku leedahay iyo dayn aad ku yeelatay darteed bay loo cusleeyey oo saasay u cararayaan miya am amase cindahum agtooda ma waxa ahaaday algaybu cilmiga maqan oo fahum iyagaaba yaktubuuna qoraya lawxul maxfuudka iyo waxanba ayagaa maamulaya miya oo waxay doonaan bay ku qoraan waxay doonaanna waa ka tirtaan miya ha saasaa rabbi leeyahy subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye yawma yukshafu can saaqin wayudcauna ila sujuudi aayaddaa tafsiirkeeda waa la isku khilaafsan yahay xadiidka marfuuca ee nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu leeyahy min xadiidi abi saciidin alqudri wuxuu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray wuxuu rasuulku yihi sal lla alay waslam yakshifu rabbuna can saaqihi rabbi subxaana wa tacaala wuxuu faydayaa kubkiisa ama dhudhunkiisuu faydaya fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina markuu faydana waxaa u sujuudaya mu'min kasta iyo mu'minad kasta u sujuudaya wa yabqa man kaana yasjudu fi dunya riyaan wa subca waxaa soo hadhaya dadkii adduunka markay joogeen istustus iyo ismaqashiin u sujuudi jiray kuwaasoo soo hadhayo markii ilaahay uu kubkiisa faydo ayagu ma sujuudayaan fa yadhabuuna yasjuduun ha midka iyaga waxay isku dayayaan inay sujuudaan fayacuudu dahruhu tabaqan waaxida dhabarkiibaa wuxuu noqonayaa laf ishaysata ama alwaax ishaysata ayuu noqonaya mar alla markuu sujuud is yidhaahdaba qadaadku u dhacaya soo ma jeed waa goorma goortay dhacayso waa markuu rabbi kubkiisa faydo yawma yakshifu rabbuna can saaqihi buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu aleyh aayadda waxa lagu fasira xadiidkaasa u fiican weliba ibn abidunya kitaabkiisa waxaa ku soo arooray bisanadin saxiix inuu nebigu aayadda akhriyey sala allahu alayhi wasalam yawma yukshafu can saaq waxay kutusaysaa marka midaasi aayaddu inay ka mid tahay min aayaati sifaat saaqani inuu ka mid yahay sifaatka ilaahay ee daatiga inuu ka mid yahay sida yadda iyo wejhiga iyo inuu ka mid yahay yani gacanta iyo farta iyo ee nusuusta ku sugnaaday sidaasaana sawaabka ah sidaa xadiiska uu kutusaya ayaa sawaabka ah laakiin waxaa la dhahayaa sida sifaatkii kaleba aan marinaynay waxaa la dhahayaa kubkaas ama dhudhunkaasi waa sifo ilaahay u qalanta intaa waxaan ahayna ka garan mayno midda khalqiga lagu yaqaanana ma shabahdo ilaahay cadamadiisay u dhigantaa oo u qalantaa subxaana wa tacala sidaan u sugnay istiwihiisa sifaatu lafcaalka aan u sugnay sifaatka khabariga aan u sugnay ayaan sifadanna u sugaynaa min gayri takyiifin walaa taxriifin walaa tamhiilin walaa tactiil ma diidayna sidaasaan ku sugaynaa ceebna ma waxay ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa u sheegtay rasuulkiisana u sheegay jidkaa un baynu marinay waana jidka qur-aanka iyo sunnada iyo ariiqii salafku ay mareen ijmaacii salafkaa sidaa ku guntamay ayb marka sidaa marka la yidhahdo waa markaynu nidhaahdo saaqani waa sifo ilaahay waana sida sawaabka ah waa sida sawaabka ah oo calaamadaa markay arkaan makhluuqu ayay sujuudayaan intii adduunyada ku sujuudi jirtay intii adduunyada aan ku sujuudi jirinna inay sujuudaan bay isku dayayaan markaasaa dhabarkoodu isku bixis noqonaya mana sujuudi karaan sidaa inay tahayna waxaad ka garan kartaa aayadii xadiidku say isu waafaqsan yihin fiiri wayudcauna ila sujuudi falaa yastatiicuuna kuwaan kari karin waa kuwe waa gaaladii iyo munaafiqiintii iyo kuwii istustuska u sujuudi jiray adduunyada ma kari karaan siduu xadiisku sheegay dhabarka ilan waxaa laga sujuudaa ruux markuu sujuudaya lafihiisa waa inay laabmi karaan soo ma lafihii laabmayey iyo xubnahay ka laabmayeen baa isku bixiis noqonaya maba soo foorarsan karaba marka saasaa lagu ciqaabay ayib wuxuu rabbi yidhi waqad kaanuu yudcauna ila sujuudi wahum saalimuun adduunkii markay fayoobaayeen ayaa sujuudda loogu yeedhi jiray ayagoo bad qaboo fayow ayaa la dhihi jiray warkaalaya sujuud xaya cala sala xaya cala sala xaya cala alfalaax baa la dhihi jiray kaalaya u imaada salaadii oo kaalaya sujuudaa la dhihi jiray markaasayna dhag jala quusin jiray shalay markay fayoobaayeen waa lagu kari waayey maanta oo ay meeshan yimaadeen bay isku dayayaan inay sujuudaan miya ma dhici kartaa layi dhabarkii o dhan baaba la simay qadaad ha u dhaco haduu rabo soo ma waa loo diiday liana aljaza min jinsin camal yaa sujuudaya marka mu'min rag iyo dumarba dadkii mu'miniinta ayay tukan jiray adduunka markay joogeen ilaahay dartiina u tukan jiray kuwaasaa sujuudaya saas maana aayadda tafsiirkeeda ugu fiican waa midkaa isaga waxaa jira mufasiriinta selafka qaar ka mid a sida cabdullahi ibni cabbaas iyo taabiciinta qaar ka mid a oo saaqan ka dhigaya bimacnaa waa shidda iyo hawl baa laga wadaa bay leeyihin waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa alamru shadiid alfadiic min ahwaali alqiyaam oo waxay markaa noqonaysaa yawma yukshafu maalinka la faydi doono can saaqin dhudhun xaggii la faydi doono ama kubka la faydi doono oo masiibadu markay dhacdo caadatan waxaa la yaqaanaa balaaya markay habsato balaayadaana in laga cararo la bilaabo yani waxa weeye dadku waa diyaargaroobaanoo waa xanjeertaanoo maradaa kor loo faytaayo dhudhunkaa la faydaa markaasaa la carara sooma yawma yukshafu can saaqin shiddo iyo dhibaato iyo balaayo taagan bay ka hadlaysaa sidaasay mufasiriinta selafka qaar ka mid a ay marayaan markaa waxay noqonaysaa inaysan aayaddu kamid ahayn min aayaati sifaat maaha inay sifaatka inkirsan yihin laakin aayaddu aayaatu sifaat ma ka mid mahayo saaqu sifa ma yahay mise yawma yukshafu can saaqin aayaddu ma idaafaynine saaq unbay tiriyo kub unbay tiriye waxaa laga wadaa isticmaalkii luqada carabiga kusoo arooroo shiddo iyo balaayo dhacaysaa laga wadaa labadaa kay tahay bay ka hadlayaan mooye laakiin sifaatka ma ay diidayaan waxay la mid tahay o kaleta aayaddan soo marnay lilahi lmashriq walmaqribu fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu llah fasama wajhu llahi ma sifa mise fasama wajhu llahi lagama wado sife e waxaa laga wadaa bimacnaa qiblat llah lagama doodayo marka cinda salaf sifat lwajhi kama doodayan lakin maxay ka doodayaan aayadani ma aaya min aayaati sifaat ba mise wejigani macno kanuu hadda leeyahay saasay ka hadlayan tanna waa sidoo kaleeto yani waa marka la yidhahdo tafaasiirta salafka xadiidka iyo aayadda yani waxa weyaan aad moodo inay macnaha waxa wey garab marsan yihiin halkaasaa lagu tawjiihinay laakiin masalada meesha taalla waxa wey mar hadduu xadiid meesha yaallo cid kale hadal ugama fura soo saas ma aayadda qur-aanka qur-aankaa lagu fasiraa qur-aanka tafsiirkiisa xadiidka nebigaa lagu fasiraa aqwaasha saxaabada iyo taabiciintu waxay imaanayaan markii la waayo nas fasiraya naskan fasiraya haddii xadiid fasiraya la helo qawlka saxaabiga iyo taabiciguna garab maro khalad buu noqonaya soo ma jeedi marka xadiidkaa nabiga sariixa aba aayadda lagu fasiraya saasay noqonaysa yawma maalin ha la yimaadeen ama yawma maalin ka sheekeen yukshafu la faydayo can saaqin kub xaggii la faydayo saaqa waxaa la yidhahdaa gomadda iyo lowga inta udhaxaysa la yidhahda gomada hoose iyo lowga inta udhaxaysa saaqa la yidhahda rabbi maalinka uu kubkiisa faydayo wey oo wayudcawna seebuu u faydayaa kubkuse see u yaallaa hawl inoo taalla maaha hawl inoo taalla maaha kub kubka ilaahay inuu ilaahay kub leeyahay faydayo sifatiisa ay tahay ta khalqiga aynan u ekayn intaasaan qirayna laakiin kayf haddii lagu yidhahdo alkayfu majhuul dhe soomali halkaa kaga gaabso sida loo faydeeyey iyo si u yaalatoona ilahay baa garanay subxana watacala oo wayudcawna la yeedhayo khalaa'iqdii ila sujuudi sujuuda loogu yeedhayo oo falaa yastatiicuuna aynan awoodi karaynin inay sujuudaan maxaa yeelay haddii adiga ilaahay subxaana watacala adduunka intaad joogtay u sujuudi weyday aakhirana lagu suurtagelin maayo inaad sujuuddo saas mana ayib waxaa gelaya falaa yastatiicuunada kuwii u sujuudi jiray istustuska ayagana maalinkaa ma sujuudi karaan ikhlaas iyo ilahay dartii dadkii u tukan jiray unbaa maalinkaa inay sujuudaan loo ogolanaya macnaha khaashicatan xaal ay tahay kuwa ay daboolaysa absaaru khaashicatan xaal ay tahay kuwa ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahoodu ay khushuucsan yihiin tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dulli baa daboolaya wejigoodoo dhan waxaa ka muuqanaya dulli iyo dhib baa ka muuqanaya iyagoo indhuhuna khushuucsan yihin hoganaya kor ma fiirin karaan macnaha waqad kaanuu waxay ahaayeen yudcawna kuwa loo yeedho ila sujuudi sujuuddaa loogu yeedhi jiray iyo salaada walxaal hum iyagu saalimuuna kuwa nabad qaba ay yihiin kuwa iyagoo bad qaba oo fayow oo adduunkii jooga baa loogu yeedhi jiray sujuudda oo ay diidi jireen macnaha soo ma jeed aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka loo daliishado taariku salaadku inuu gaal yahay soo ma jeed limaada leanna mar hadduusan tukaninba maalinta aakhirada munaafiqiinta iyo gaalada unbaa la raacini hadduu adduunka ku sujuudi waayo aakharana inuu sujuudo loo ogolaan maayo nas bay aayaddu ku tahay gaalaana laga hadlayaayo sidaasaa loogu daliishanaya bal waxay ka mid taha la yidhahdaa min asraxi alaayaat addaalla calaa kufri taariki salaa aayadaha ugu cadcad bay ka mid tahay oo taarikusalaadku inuu gaal yahay kutusay leeyihin culimadu fadarnii iga tag buur fadarnii waman yukadibu bi hada alxadiid fadarnii idhaaf nebi allow oo iga tag aniga iyo waman cidda yukadibu beeninaya bi hada alxadiidi sheekadan beeninaya maxaa laga wada aniga iyo qur-aanka ninka beeninaya isu kaanadaa dhexdanada ka baxday adiga intaad gaadhsiiso xilka iidaa aniga saasaa laga wada macana darnii waman yukadibu bi hada alxadiid sanastadrijuhum waanu in yar in yar baanu u dhawaynaynaa istidraajka waxaa la yidhaahdaa in inta lagu qabto shaygii ku dhibahayay si aadan ku baraarugsanayn in yar in yar lagugu dubkiyo ilaa aada ku dhacdo saas manaa daraja bacda daraja atadriijka waa in yar in yar in laguu qabto o laguu qaado wey macnaha marka ayagoon filaynin oon moodaynin ayaanu in yar in yar cadaabka ugu durkinayna ma baraarugayaan waa moog yihiin ayagoo ismoodaya in la jecel yahay ayaa meel ayna filaynin baa laga qabanaya intaana waxaa la rabaa inayna baraarugino waa loo barwaaqayn caruurtii baa la siin xoolihii baa la siin waa la dharjinayaa caafimaadkii nabadgelyadii si ay isu halmaamaan xaggeena lagu sii wadaa intaa intaa isagu wuxuu isu qaadanaya wallahi waa lagu jecelyahay intaasaa la rabaa waa lagu jecel yahay waa soconaya waa la durkinaya in yar in yar baa loo wadayaa ilaa meeshii la rabay uu gaadho ee rabbi subxaana wa tacaala qadarkiisa uu ku sugahay saasaa laga dhaha istidraajka taasaa la dhaha sanastadrijuhum in yar in yar iyo si fudud baanu u dhawaynaynaa cadaabkaanu ugu dhawaynaynaa wey min xayu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn oo ayna ku baraarugsanayn ha saas xoolo iyo adduunyaa lagu furayaa iyo caafimaad markay ishalmaamaanna meel lama filaanoo ilaahay ka qabanaya subxaana wa tacala saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal lay slam haddaad aragto addoonka isaga oo loo barwaaqaynayo macaasida ilaahayna ku negi oo samaynaya waxaad ogaato addoonkaasi inuu mustadraj yahay saas maana meel xun baa lagu wadaa waa loo barwaaqaynaya waa la siinaya macaasidiina wuu wadaa waxaad ogaataa meel xun baa lala damacsan yahay wa umli waan u kaadin buu rabbi subxana wa tacala lahum ayaga waan u kaadinaya maxaa yeelay ina kaydii aniga dhagartaydu matiinun mid adag wey waa la dayn cimri baa la siin waa loo kaadin lagu degdegi maayo ha daaqeen ha cuneen waa loo seete dheerayn meel gaaban baa marka laga qaban doonaa ina allaha la yumli liaalimi xata ida ahadahu lam yuflithu buu nabir sal lay waslam markaasu wuxuu akriyay wakadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wahiya aalim ina ahdahu aliimun shadiid rabbi subxaana wa tacaala addoonka waa u kaadiya kulama soo boodo waa u seeta dheereeyaa laakiin marka uu qabto ma fakiyo sidaasuu ilahay subxana wa tacala addoomada ku maamulaa wa umli lahum ina kaydii matiin am amase tas'aluhum ma waxaad weydiisanaysaa nebi maxamed oo kuwan ajiran ma ajir baad weydiisanaysaa iyo ujuuro waxaanaan idin baraya iyo risaaladan wax iga siiyo xoole igu siiya miyaad weydiisanaysa oo fahum iyagu min maqramin haraamaad dartii muhqaluuna kuwa la cusleeyey wey oo fahum iyagu muhqaluuna kuwa la cusleeyey miya min maqramin qaraamaad iyo dayn aad ku leedahay darteed dayn aad ku yeelatay oo ujuuradii ay ku siin waayeen oo ku ururtay dayntaa darteed baa lala cusleeyey oo saasay kaaga cararayaan miya ma ujuuraad nimanka weydiisanaysaayo hadda la jecelahayso xoolahaasay marka la cararayaan miya am amase cindahum agtooda ma waxa ahaaday algaybu cilmiga qarsoon miyaa agtoodayaa oo waxaan la ogeyn bay ogyihiin miya oo fahum iyaga miyaa yt oo fahum iyaga ayaa yaktubuuna qora looxulmaxfuudka iyo waxan iyo qaybkaba ayagaa qora miya taana ma jirto waxaasoo dhan ma jiree nimanku canaad iyo madaxadayg iyo macangegnimo unba hayso iskood bay xaqa u diideen wax sababa oo nebi maxamed uu sameeyey ama wax sababoo loogu garaaboy xaq ku diidaan meesha mayaan fasbir sabira baa marka nabi maxamed sal lay slam fasbir sabira nebiyow lixukmi rabbika rabbigaa xukumkiisa ku sabir ama xukumka rabbigaa dartii u sabir walaa takun hana ahaanin ka saaxiibi lxuuti malayga saaxiibkii oo kale ha noqon id wakti u saaxiib ahaa naadaa uu dhawaaqay yani waxa weeye walxaal huwa isagu makduumun uu yahay mid la caburiyey oo murug iyo walbahaar lagu caburiyo macnaha yani mid laga buuxiyey murug iyo walbahaar lawlaa an tadaarakahu inay haleeshay haddii lala yahay nicmatu nicmo oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay nicmadaasi inay haleeshay haddii lala yahay la nubida waa la gani lahaa bilcaraa'i carada qaawan ee bannaan baa lagu tuuri lahaa walxaal huwa isagu madmuumun mid ceebaysan u yahay isagoo caayan oo ceebaysan ayaa meeshaa lagu tuuri lahaa fajtabaahu waxaa doortay marka rabbuhu rabbigii baa doortay fajacalahu markaasuu ka yeelay min asaalixiina kuwan wanaagsan buu mid ka midu ka dhigay wain yakaadu waxay sigayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey layuzliquunaka inay ku simbirixiyaan biabsaarihim indhahooda inay kugu simbirixiyaan ishay kugu fiiqayaanoo lugta inay kuu fakiyaan taasay sigayaan lamaa goorta samicuu ay maqlaan addikra waxyiga akrintiisa iyo qur-aanka markay maqlaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin inahu isagu qur'aan muxamed lamajnuunun nin waala we wamaa huwa mana uusan ahaanin qur-aankan aysaa leeyihiin maa huwa muusan ahaanin ilaa dikrun waana mooyaane lilcaalamiina uunkan la waaninay khalqigan iyo uunkanu qur-aanku waana u yahay ee ma aha waxa ay ku sheegayaan fasbir lixukmi rabbika waxa weye nabiga sal lay slam maadaama la dhibay oo diinta lagu dhibay wax sababoo hadda in la dhibona uusan meesha oolin waxaa la leeyahay marka adkayso dulqaada xukumkaa rabbigaa u dulqaada ila waxaan o dhan ilahay baa xukumay waxaan oo dhan ilaahay qadartiisa lagu xukumo inay ku diidaan kula dagaalamaan kaa hor yimaadaan waxaan oo dhan waa xugum ilaahay xugumka ilaahay ee qadarigii qadaa'iga marka u sabir adkaysaa la leeyahay nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh hana noqonin saaxiib malayga saaxiibkii oo kale ha noqonin saaxibu lxuut waa nabiyullaahi yuunus wey yuunus ibnu matta waa inagi soo marray wa ina yuunusa la min almursaliina id abaqa ila alfulki lmashxuud qowmkiisii markuu u adkaysan waayey dhibkay ku hayeen waa ka ka tegay ee iskaga dhaqaaqay intuu u cadhooday doonta iska fuulay kadibna doontii markay badda kala barkeeda maraysa waa lawaa la qori ritay isagiibaa baddi lagu tuuray malay baa markiiba afka udhigtoo loo soo diro liqay malayga uurkiisa isagoo ku jira halkaasuu ilahay uga dhawaaqay laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin ilahay subxaana wa tacaala meeshaasu marka dhawaaqiisa ka maqlay malaygiibaa amar la siiyey waxaa la yidhi yani banaanka u tuur meel xeebtaabuu marka ku tuuray meeshii waa tii geedka bocorkaa ilaahay uga soo saaray oo isagoo dee markaasi jirkiisu aada u jilcay oo muddo uurka malayga ku jiray meeshaasaa lagu koriyey oo macnaha waxa weye lagu dhakhtariyey oo lagu baxnaaniyey oo markaa kadibna qowmkiisii baa loo soo diro qisada waa inagii soo marnay soo ma garanaysaan marka nabiga waxaa la leeyahy sal ly wasalam sidii nebi yuunus oo qowmkiisii ka cararay oo kale ha noqonin kadibna malaygu liqay haddaad cararto oo aada dhibkooda intaad u adkaysan weydo ka cararto sidii yuunus oo kale inay khatari ku qabsataa laga yaabo marka adkaysaa laleeyahy nabiga salawatu rabbi wasalamu aleh so ma jeeda adkaysaa laleeyahy walaa takun ka saaxibi lxuuti id naadaa wahuwa makduum isaga oo walbahaar iyo murug laga buuxiyey ayuu meeshaa ka dhawaaqay manaa ama cabuday ha isagoo cabursan ayuu dhawaaqayo dhawaaqiisana waa kaan soo marnay laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin rabbi wuxuu leeyahy haddayna naxariis ilaahay haleeli lahayn meeshaa haddayna naxariis ilaahay ugu tegi lahayn oo ku haleeli lahayn waxaa lagu tuuri lahaa dhul banaan baa lagu tuuri lahaa asagoo eedaysana ah oo weliba ceebaysana ah laakiin ilaahay baa doortay wuxuuna kamid dhigay ka mid dhigay addoommadiisa wan wanaagsan saas way macanaha meeshii lagu tuuri lahaa baa loo hagaajiyey geedkii baa laga bixiyey meeshaa lagu baxnaaniyey yani markii la diyaargareeyeyna qowmkiisii iyo isagii baa la isu geeyey soo ma jeed ilahay subxana wa tacala ma tuurin nebigu waa yani waxa weyaan yani waxa weya si aan la rabin buu ku kacay laakiin rabbi subxaana wa tacaala arrintaa lagu sameeyey waxaa la doonayay in la dareensiiyo khaladka kadibna ilaahay dib buu u doortay fajtabaahu rabbuhu fajcalahu min asaalixiin saas daraaddeed baa nabigena wuxu uhi sal lay slam laa yenbagii liaxadin an yaquula ana khayrun min yuunus ibni matta ma habboona cidnima cidna inay dhahdo anigaa ka khayr badan yuunus ibnu matta yani ducaadda ama wadaadada qaarkood waxoogaa markii cajabin ay ruuxa ku dhacdo oo intuu waxoogaa yaro sabro oo la dhibo oo la xidho oo la garaaco oo meeshii laga dhaqaajin waayo waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo nebi yuunus waa cararay laakiin anugu waan sumuuday saas daraaddeed nebi yuunus anaaba ka fiicanba lastu ka saaxibi alxuuti inuu dhaho waa dhici karta soo ma allah subxaana wa tacaala nebigu marka saasuu u leeyahay nina yuusan dhihin yuunus ibnu matta anaa ka khayr badan soo ma jeeda rasuul ilaahi buu ahaa rasuul ilaahi hadduu ahaana weligaa haddaad qub iyo qaclayso oo lagu dilo oo lagu xidho oo wax kasta lagugu sameeyo rasuul ma gaadhi karti soo ma marka meeshaa waxaa la diidan yahay rasuulka sharafkiisa in waxoogaa meeshaa looga soo dhuunto dadka qaarkood ay duraan taasuu nebigu diidan yahayo ninna yuusan dhihin anaa ka khayr badan buu rasuulkeenu yihi salawatu rabbi wasalamu caleyh maxaa yele ilaahay baa doortay khaladkaa dhacayna in loo dhaafay waa kaynu soo marnay halkana rabbi waa ku caddeeyo fajtabaahu rabbuhu fajacalahu min asaalixiin hadduu khaladku dhaco oo la dhaafana sideedaba lamaba dabagalo bal waxaaba laga yaabaa sida culimmadu taqriirinayaan xadiis saxiixana ku sugan addoonka intuu dembi ka dhaco dembiga ka dhacay intuusan ka dhicin iyo markuu ka dhacay kadib xaalkiisu inuu ficnaado markuu ka dhacay kadib soo ma jeedi ibnu taymiya caleyh raxmatullahi baa aada u taqriirinaya oo wuxuu leeyahay khaasatan rususha maqaam inay ku gaadhaan baa laga yaabaa xaaladda ka dambaysa khaladka dhacay inay maqaamkii hore ka fiican ku gaadhaan baa dhici karaysu leeyahy ficlan saasaana ka muuqata nusuusta ka muuqata macnaha saas weya ayib waxaa kaloo uu leeyahay qur-aanka kuma soo aroorin nebi uu qur-aanku tilmaamay inuu khalad ka dhacay ilaa wuxuu markaba la sheegay ama meel kale lagu sheegay tawbadiisaa lagu sheegay saas maana tawbadiisa inuu ka noqday ayaa lagu sheegay macnaha wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim waxa weeye gaaladu siday nebi maxamed u necmaayeen salawatu rabbi waslamu caleyh waxay sigayaan gaaladu kuwa gaaladihi siday indhaha kuugu fiiqayaan oo kuu necab yihiin inay indhahooda kugu simbirrixiyaan markay qur-aanka maqlaan indhaha kugu simbi maxaa laga wada indhahay kugu fiiqayaanoo inay ku dhabtaan oo ku galaan markaana lugtu kuu fakato ayay sigayaan burbile subxana wa tacaala ilaan markaad ruuxa neceb tahay ama jeceshahay oo isha aada aada ugu fiiqdo haddaad dumay yani waxa way isha ku fakataa dhici karaysa waata nabiga salawatu rabbi waslamu aley ibnu katiir caleyh raxmatullah fiqigiisa ka mid meesha wuxuu kusoo aroorinayaa axaadiistii kusoo aroortay isha iyo bini aadamka sida ay isu galaan soo marji ka wado oo uu muujinayaa waxay sigayaan ishay kugu fiiqayaan intay ku galaan in ay ku lagdaan ciilka ay ku yani waxay kuu qabaan iyo cadhaday kuu hayaan maana saas weya maxaa yeele ishu waa xaq sida nabiga ka sugan sal alay waslam alcaynu xaqun walaw kaana shayun saabiqu lqadar sabaqat lcayn buu nabi sal lay slam ishu waa xaq haddii shay-un ilaahay qadarkiisa kasoo hormari lahaana ishaa ka hormari lahay xadiis kale uu nabigu ku leh sal alay wasalam yani waxa weeyaan ishu waa xaq ninkana qabri bay gelisaa ratigana dheri bay gelisaa saas wey macnaha ummadayda halaageeda inteeda badanna ishayba ka timaadaa buu nabi uri sl lay slm cudurradan khatarteed arkaysaan intooda badan ilbaa sabab u ah kansarka iyo dhiikarka iyo yani waxa weeyaan maaragtay cudurradan halista maarta intooda badan ilbaa halis yaa sabab u ah ilan waxa wey dhakhaatiirtu iyagu il ma yaqaanaan ma il bay noo garanaya il iyo jin iyo dhakhaatiirta lama weydiiyo laakiin wax jidhka ka muuqda oo jidhka ku arkeen unbay ka sheegi karaan maxaa sababay oo keenay oo asal u ah iyagu ma garan karaan laakiin man laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa baa wuxuu leeyahay cuduradan halistee ummadayda halaagaysa intooda badan ishaas sabab u abuu rasuulku leeyahy salawatu rabbi waslamu aleyh saas wey macana ayib marka waxay leeyihiin waa waalan yahay rabbina wuxuu leeyahay war ma waale ma huwa ila dikrun lilcaalamiina qur-aankani waa waano uunkaa lagu waaninaya oo lagu caqli celinaya ka watana ma waalla qur-aankuna macnaa waxa weeye khalad maaha fasbir sabir baa li nabiga sal alay slam lixukmi rabbika rabbigaa xukumkiisa ku sabir walaa takun hana ahaaninka saaxiibilxuuti mallayga saaxiibkii oo kale ha noqonin iduu wakti u saaxiib ahaa naadaa uu dhawaaqay walxaal huwa isagu makduumun mid la caburiyey uu yahay ama mid la muruggeliyey uu yahay oo lakurbla kurbogeliyey lawlaa an tadaarakahu inay haleeshay haddii lalayahay nicmatun nicmo oo min rabbii rabbigii xaggiisa ka ahaatay nicmadaasi inay haleeshay haddii lalaya iyo naxariistaa rabbi la nubida waa la tuuri lahaa waa la gani lahaa bilcaraai arladii qaawanayd baa lagu gani lahaa arlad eber ohongeed ku oolin baa lagu tuuri lahaa walxaal huwa isagu madmuumun mid la caayay u yahay mid la ceebeeyo la caayay xagga ilaahay ka ceebaysan isagoo aan lagu tuuri lahaa mase dhacday maya nicmo ilaahay baa haleeshayo fajtabaahu markaasuu doortay rabbuhu rabbigii baa doortay fajacalahu markaasuu ka dhigay min asaalixiina kuwa wan wanaagsan mid ka mid ah rasuul ilahi bu markiis hore rasuul buu ahaa laakiin doorashadaa dambe waa doorasho tii hore aan ahayn macnaha wain yakaadu waxay sigayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyeeyey layuzliquunaka inay ku simbirixiyaan oo ku lagdaan biabsaarihim aragyaalkooda inay kugu lagdaan oo cishay kugu fiiqayaan lamaa goorta samicuu ay maqlaan addikra qur-aanka markay maqlaan wayaquuluuna waxayna leeyihiin inahu isaga moxamed lamajnuunun waa waalan waa mid waalan wamaa huwa mana uusan ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waana mooye wax kale ma ahaan lilcaalamiina uunka la waaninay suurat lxaaqa suuradanna waa suura makiya iyadan alxaaqatu tii xaqiiqada ahayd tii xaqa ahayd ee xaqiiqada ahayd maa maxay bay alxaaqatu midda xaqiiqadii ay tahay midda xaqee xaqiiqadii maxay tahay maxaad ka ogtihiin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey malxaaqatu midda xaqiiqadihi waxay tahay maxaad ka ogtihiin waxba kama warhaysaan haddaa laydiin sheegay kadabad way beenisay hamuudu ree hamuud iyo wacaadun reecaad bilqaaricati tii kawinaysay bay beeniyeen waa isla qiyaamadii magacyadeedi wey tii kawinaysay oo khalqiga garaacaysay ayay macnaha beeniyeen fa amaa tamuudu ree tamuud fa uhliku waa la halaagay markay beeniyeen biaagiyati qayladii qayladii qooqanayd baa lagu halaagay qayladii xadgudubtay ee qooqday ayaa lagu halaagay wa amaa caadun ree caad miya fa uhliku waa la halaagay biriixin dabayl baa lagu halaagay sarsarin oo aada u qabow hamaday ah ama sarsarin qararaclaynayso shanqanaysa caatiyatin oo ayadana madax adag oo xadgudubtay ayaduna xaddeedii lagu yaqaanay tilowday sakharahaa dabayshaasoo sakharahaa alla uu sakhiray calayhim korkooda ayuu ku sakhiray sabca layaalin toddoba habeen iyo wa hamaaniyata ayaamin iyo maalmo sideed ah xusuuman oo isku xidha israacraacsan oon kala go' lahayn fa taraa waxaad arkaysaa alqawma qowmkiibaad arkaysaa fiihaa maalmaha iyo habeenadaa dhexdooda sarca xaalo ay yihiin kuwo lagdan kuwo yaalloo daadsan ay ah kaanahum waaba ayagoo acjaazu naklin geeda timir a jiridahoodoo kale ah geeda timir a jiridahoodii baad moodaa khaawiyatin oo khali ah yacni gudaheedu bolol ah waxba gudaha uusan kaga jirin fa hal taraa ma aragtay ninyahu lahum iyaga ma u aragtay min baaqiyatin naf ka hadhay nafka baaqi ah adigu weligaa ma arag wa jaa-a waxaa yimid fircawnu fircawn baa yimid iyo waman kuwii qablahu hortii ahaa maxay iyo walmu'tafikaatu iyo degmooyinkii gambismay waxay la yimaadeen bilkhaaicati bilficlati alkhaaia falkii gafsanaa falkii gafsanaa bay la yimaadeen facasow way caasiyeen rasuula rabbihim rabbigooda rasuulkiisii bay caasiyeen fa akhadahum wuu qabtay alle akhdatan qabasho raabiyatan oo kororsan yacni qabasho siyaada ah oo qabashooyinkii kale aan la mid ahayn buu qabtay sidaasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala innaa anagu lamaa goortii tagaa ay xad gudbeen oo almaau biyihii ay xaddoodii dhaafeen oo bateen xamalnaakum waan idinku xambaarnay filjaariyati doontii soconaysay baan idinku xambaarnay maxaan saa u yeelay linajcalaha inaan yeello darteed ficladaas lakum idinka inaan idinka yeelo tadkiiratan mid lagu waana qaato wa taciyahaa waxaana weelaynaysoo xifdiyaysa ficladaa iyo dhacdada sidaa u dhacday waxaa weelaynaysoo wax ku qaadanaysa udunun dheg waaciyatun oo wax weelaynaysoo wax xifdinaysa macnaheedu waxa weye intaa suuradda qaybteeda hore ah qiyaamadaa lagu bilaabay qiyaamadii baa wax layska weydiiyo waxaa la yidhi maxaad ka ogtihiin warkeedu waabad moogtihiin waa dhagaystaa layna yidhiyo ummadihii qiyaamada beeniyey wixii ku dhacay baa laynoo sheegay reer tamuud iyo reer caad iyo fircawn iyo intii ka horraysayba maxay isku raaceen waxay beeniyeen qiyaamaday beeniyeen xaaqadiibay beeniyeen qaaricadiibay beeniyeen markay beeniyeenna intayna aakhare gaadhinba adduunkiibaa ilaahay ka takhallusay subxana wa tacala qaababkii looga takhallusayna saasaa laynoogu sheegay macnaha waxa weeye ummaddii qiyaamada lagu kari waaye iyo rumaynteeda iyo u diyaargarowgeeda halagaasoo kala haysta qiyaama taasaa la yidhahdaa ama iyadu dib baa laynooga faahfaahin doonaa sida la kala noqon doono alxaaqatu midii xaqiiqad ahay xaaqadu waa asmaao magacyada qiyaamada mid ka mid a waxaana xaaqa loogu bixiyey waa xaqiiqo biyo kama dhibcaan awey xaqiiqo dhab awey saas maala waa xaqiiqo dhacayso oon shaki ku jirin alxaaqatu tii xaqa ahayd ee xaqiiqada ahayd maa maxay bay tahay alxaaqatu midda xaqiiqadiihi su-aasha maxaa laisu weydiinay haddana waa lagu celiyey wamaa adraaka maxaad ku ogeysiyood ka og tahay maa maxay bay tahay alxaaqatu midda xaqiiqadii taa la sheegaya xaqiiqada maxaad ka ogtaood kala socotaa maxaa su-aalaha laisu weydiinaya waa litafkiim waa weyneyn arrintaana weyneynaya innagana waa laydna soo jeedinaya oo dareenkeenna iyo attentionkoodna la soo jeedinaya bal soo jeedsada laleeyahy leanna ruuxa markaad doonayso inuu waxaad sheegayso qabsado ousan ka fakanin horta su-aal baa lagu tuuraa markaad su-aasha ku tuurto su-aashaa ka jawaabideedu waxay soo jeedinaysaa dareenkiisii o dhan dareenkiisu markuu kuu soo jeedsado waxaad rabtaa loo dhiibaa markaa sooma marka bal qiyaamo warkeeda dhegaystow maxaad ka ogtihiin maxaad ka haysaan maxaad kala socotaan markaba waxaan odhanaynaa waxba kalama socone bal ha naloo sheego waatan hooya wey marka saas way maanaa ayb kadabad way beenisay tamuudu reer tamuud wacaadun iyo reecaad waxay beeniyeen alqaaricatu midii kawisada ahayd qaaricadu waa iyadana waa magacyadeeda mid ka mid oo qaarico waxaa loo yidhi khalqigoo dhan bay garacdaayo kawisaa sooma sida dubaha dirta loogu kawiyo kaleeto ama dhagax saasoo kale khalqiga u kawisaa wax alla waxay kawisadan way burburisaa samaawaadkanay kawinaysaa dhulkay kawinaysaa burahay kawinaysaa waxay kawisana waa u dhamaynaysaa bini aadamka waxay kawinaysaa qalbigiisa kawinaysaa cabsi iyo waxay ku risaa argagax waxay reebaysa ma jira tiis taasay beeniyeen reer tamuud iyo reer cad fa amaa tamuudu reer tamuud fa uhliku waa la halaagay iyaga bitaaqiyati qayladii xadgudubtay baa lagu lagu halaagay taaqiyadu waa sayxadii iyo qayladii lagu halaagay baa xadgudub ahayd qaylo la yaqaano oo bini aadamku yaqaano oo khalqigu yaqaanay dhaafsanaydoo xaddeedu xad la sheegi kara maba ahayn saas macana ibnu jariir yaa sidaa odhanaya wa amaa caadun ree caad miya fa uhliku waa la halaagay iyaga biriixin dabayl baa lagu halaagay dabayshaasoo sarsarin qabow oo hamadaay ah haddana xoog u socoto oo qayliyaysa caasiyatin oo iyadana madax adag oo gudub oo xadgudub xadgudubtay caasiyatin caasiyada waxay culimadu qaarkood leeyihin yacni madax adayg iyo naxariis daray isku darsatay oo haba yaraatee ma naxariisanayso mana naxariiso caasiya waxay ku timaado waa iyaduna way tirtiraysaa ama waxaad tidhahdaa caatiyatin waxay derdertay oy xad ay macnaha waxa weeye dhaaftay malaa'igtii khasnadaha dabaylaha haysay dabaylaha ilaan khasnadaha laga soo diraa laskama soo diro qiyaas baana lagu soo diraa malaa'igtii mas-uulka ka ahayd bay dabayshani intay soo derdertay bay qiyaas la-aanba kusoo baxday caasiyatinna sidaana waa tafsiir lagu fasiro waxay ku soo baxday iyadoo soo dhaaftay khazanadii macnaha mas-uulka ka ah saas maana sakarahaa dabayshaasoo uu sakiray alle calayhim korkooda ayuu ku sakiray oo ku salliday sabca layaalin toddoba habeen iyo wa tamaaniyata ayaamin iyo sideed maalmood intaasay ku wareegeysanaysa dabayshaasi waxaa la dhihi jiray dabuur musirtu bisaba wa uhlikat caadun bidabuur waa ka nabigu uri sal lay slam xusuuman maalmaha iyo habeenadaasoo xusuuman isku xigo oo israacraacsan maalin uma dhaxaysa habeenna uma dhexeeyo fa tara waxaad arkaysaa markay ku wareegeysatay sida ay ka dhigtay waa sidee fa tara waxaad arkaysaa alqawma qowmkii baad arkaysaa fiihaa maalmaha iyo habeenadaa dhexdooda sarcaa xaalo ay yihiin kuwo la legday oo la daadiyey hal mid oo taagan kuma jiro dhulkay daadsan yihin say u egyihiin markay daadsan yihiin kaanahum waaba ayagoo acjaazu naklin naklintu waa bimacna jamcaw geeda timir ah salalkoodii iyo jiridahoodii baad moodaa geedaha timirta ahoo khaawiyatin yani waxa weeyaan gudaha ka bololay khaawiyadu bimacnaa waxa wey khali aw khali ah oo gudaha ka bololay geeda timira oo dogobya oo dhacay haddana gudahooda wax ku jira uusan jirinoo wixii gudaha ku jiray laga saaray saasaad muddaa yani dabayshu intay dabada ka gasho oo uurku jirto oo dhan ay banaanka u tuurto bay isagiiyo qolofay meel ku tuuraysa dogob dhacay baad moodaysaa marka niman xoog xoog badanoo waxay ahaayeen yani qooray ahaayeen nimankaas reacay aada u waaweyn ba ahayen markuu saa u yaallo marka dogob dhacay iyo geed jiridii baad moodaysaa manaa intuu leegi gudaha markaad fiirisana wax gudihiisa ku jira marka soo ma jeed khaawiyada saasaa laga wadaa maana fahal taraa ma aragtay buu rabbilahi subxana wa tacaala taraa ma aragtaa lahum iyaga min baaqiyatin naf hadhay ma aragtaa wax ka hahay miyaad aragtaa adugu xataa taran ay dhaleen oo ka hadhay lama hayo xagtaa la wada mariyey wa jaa waxaa yimid fircawnu fircawn baa yimid kuwaa gadaashooda waman duulna wuu yimid qablahu fircoon ka horreeyey fircoon iyo intii ka horreysay way yimaadeen iyaguna wlmu'tafikaatu kuwii gambismay iyaguna way yimaadeen bilkhaa'iati bay la yimaadeen kuwa gambismay waa qura qawmi luut taan soo marnay nebi luut kuwii loo diray degmooyinkoodii waa kii la dabagambiyey oo la rogay maynaan soo marin iyagaasaa laga wadaa almu'tafika wlmu'tafikaatu degmooyinkii la gambiyey baa waxay la yimaadeen bilkhaa'iati bilficlati alkhaaia ha falidii gafsanayd falidii iyo ficilkii gafsanaaye khaldanaa ayay la yimaadeen oo gaalnimo iyo rusushoo la beeniya fa casaw markaasay caasiyeen rasuula rabbihim rabbigooda rusushiisii bay caasiyeen rasuulku bimacnaa jinsi wey rusushii rabbi bay caasiyeen fa akhadahum wuu qabtay alle akhdatan qabasho raabiyatan oo siyaada ah raabiyadu bimacnaa waxa wey dheeraad ahoo ka kororsan wixii la yaqaanay aad u adagoo dara way macnaa u weyn innaa anagu lamaa goortii taqaa ay macnaha waxa wey qooqeen reen nebi nuux qoladiisii sida loo halaagay baa laynoo sheegay iyadano innaa anagu bu rabbilahi subxana wa tacaala lamaa goortii taqaa ay xad gudbeen oy bateen almaa-u biyihii biyihii samada iyo dhulkaba ka wada yimid markay xaddoodii dhaafeen xamalnaakum waxaan idinku xambaarnay filjaariyati doontii socotay baan idinku xambaarnay waa doontii nebi nuux oo kuwa markaa qur-aanku uu degaya joogaa ma dadkii doonta fuulay bay ku jiraan innagase hadda qur-aanku saa inoola hadlaya ma kuwii doonta fuulay baynu ku jirnay ha waynu ku jirnay waynu ku jirnay maxaa yeelay yani waalidiinteen bay ahaayeeno dhabarkoodaan ku jirnay saas saasay ku rumoobaysaa qolo walba oo lala hadlayo doonta way fuushanay doontaasaan idinku xambaarnay barbi subxana wa tacala biyuhu markay adduunka qabsadeen linajcalahaa doontaasi waxaan ficladaa waxaan saa u yeelnay waxaanu qoladaana u halaagnay idinkana doonta idinku badbaadinay linajcala inaan yeelno daraaddeed haa ficladaas ama haa doonta ka dhig waa la dhihi karaa lakum idinka inaan idinka dhigno tadkiratan waano inaan idinka dhigno midaad ku waana qaadataan oo wax ku qaadataan wataciyahaa yani iyo wataciyahaa inay xafido oo ay weelayso udunun dhag waaciyatun oo wax xifdinaysa oo wax weelanaysa dhaguhu isku mid maaha dheg baa wixii ku dhacaba dhinaca kaleeto u bixisa oo markay halkan ay wax ka maqasho dhanka kale ay ka sii daysaa waxba kuma qaadato dhegna wixii soo gaadha qalbigay u gudbisaa qalbigaa markaa wax ku qaata way kuwaana qaadataa isbeddel bay keentaa dhegta marka wixii saa u dhacay iyo biyihii adduunka qabsaday iyo qisadii nebi nuux iyo doontii laynagu qaaday iyo dhegta wax ku qaadanaysa waa dhegtay waa dhegta wax xifdida ee weelaysa ee wax ku qaadata taas way macnaha ayib فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة واتمرك قيامتي يسيد لك لنقندون فإذا قرتي نفق الأفوف في الصور صور كمرك الأفوف بونكوي نفخة أفوفيد واحدة أومدة ونمر لما دقوا حلنين أو حمل اللحنبارو الأرض قلكي لحنبارو والجبال يبوره أو فدكتا لبربريو دكة بربرين واحدة أومدة مر لما دقوا حلن ماي فيومئذ المالك ayaa waaqacad waxaa dhacday alwaaqicatu dhacdadii baa dhacday tii dhacaysay waa dhacday marka wanshaqat oo wanshaqat ay macnaha jeexjeexanto oo ay dildilaacdo assamaau samadii oo fa hiya iyadu yowmaidin maalinkaa waahiyatun mid jilicsan wey taag daran oo jilicsan wey walmalaku malaa'igtiina calaa arjaa'iha samada dhinacyaheeda korkooday ahaadeen ay ahaadeen halkaasi jooga malaa'igti samaday deganaayeen baa lagu dhexdhacay markaasay ka dhaxeen xaggii xaggaa la kala istaagaya wayaxmilu wayaxmilu waxaa xambaaraya carsha rabbika rabbiga carshigiisa waxaa xambaaraya fawqahum korkooda xaalu ahaaday yowmaidin maalinkaa amaaniyatun sideed baa xambaaray yowmaidin maalinkaasaa tucraduuna laydin bandhigayaa isbedelkaasi markuu dhacayo maalinkaasaa tucraduuna laydin bandhigaya oo rabbigiin laydin bandhigaya laa takhfaa qarsoomi mayso minkum xaalay xaggiina ka ahaatay khaafiyatun xaalad qarsoon xaalad qarsoon oo hadda qarsooni maalinkaa qarsoonaan mayso sidaasaa rabbi ilahi subxaana wa tacaala fa amaa man ruuxii marka uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacanta midigtaa laga siiyo fa yaquulu wuxuu leeyahay ha umuu hooya oo iqra'uu aqriya kitaabiyah kitaabkayga akriya warba hooya ila fiiriyo akhriyuu leeyahay innii anugu danantu waxaan maleeyey oon filayey annii anugu mulaaqin inaahni mid la kulmaya xisaabiya xisaabteeda inaan la kulmaya waa filayey fa huwa isagu fii ciishatin nolol dhexdeed buu ku sugan yahay raadiyatin oo raalli ah fii jannatin janno dhexdeed buu ku sugan yahay caaliyatin oo sarraysa jannadaasoo qutuufuhaa midhaha laga guranayaay daaniyatun mid dow ay tahay oo lagu rafaaday kuluu cuna baa la odhanaya oo washrabuu cabba hanii'an cabbitaan iyo cunitaan boogaagsi leh bimaa shay sababtii ku cuna oo ku cabba aslaftum aada hormariseen fil ayaami maalmihii alkhaaliyati ee tegey maalmihii tegay ee adduunya waxaad soo shaqaysteen ku cuna oo ku cabba la odhanaya aaqara marka dhacdimata suurka marka la afuufo afuufistiisa waa hal mar waataan soo marnayo ma saddex goor buu dhacayaa mise laba goor buu dhacayaa khilaafun bayna alculamaa waxaa loo badan yahay inuu suurku laba goor yahay midna waa midda adduunka lagu gebagabaynayo midna waa midda lagu soo noolaanayo saddex bay qaarkood ka dhigayaan oo nafkatulfazac bay ku darayaan ayib marka markii la afuufa hal marun baa la afuufaya halkaa mar baa ku filan malag baa u taagan israafiil sida nabiga ka sugan sal ly slam malaggaasaa u diyaarsanoo haddaba isdiyaariyey markaas ay dhacdo dhulkaa la qaadaya buurahana waa la qaadaya hal mar baa la burburinaya waa la isku dhufanaya khalaas waxay noqonayaan budo iyo dambas bay noqonayaan iyagoo dhanba bustaas hawada guuraysa bay wixii o dhan ba noqonayaan waa isku dhexyaateen maalinkaa wey maalinkay horta dhacdadan laydinka sheekaynayo ee laydin leeyahay alxaaqatu malxaaqatu wamaa adraaka malxaaqa dhacdadaasi maalinka dhacaysa waa maalintaas adduunkana ad arkaysaan o dhan isbedelka ku imaan doona macana samadan aad arkaysaane xoog gallana iyaduna way dildilaaci doontaa ayaguna saa isu haysan mayse way dildilaaci way jeexjeexmi fahiy ymaidin waahiyatun maalintaa waa dabacsan tahay oo way jilicsan tahay maanta way adag tahay wax geli kara ma jiro laakiin maalinkaa hawlkay dhibaatada taagan ayadii way dabcaysaay oo way jilcaysaa maalinkaasaa idinka malaa'igtiina samadii markay aad dildilaacdo samada dhinacyadeeda iyo darfaheeda meeshaasay malaa'igtii joogtaa ilan samadan malaa'igtaa degan guryaha malaaigta haddii guryihii la galay oo samadii dildilaacday malaa'igtii xaggey aaday waa su-aal walmalaku calaa arjaa'iha samada fiidaheeda iyo darfaheeda iyo dhinacyadeeda xaggay jiraan man xaggay aadaya carshiga rabbi baa maalinkaa la xambaarayayo waxaa xambaaraya sideed baa xambaaraya sideed baa xambaaraya ma sideed malag baa mise waa sideed saf oo malaa'igta ka mid a allahu aclam laakiin malaa'igta ilaahay baa carshigiisa qaadaya maalinkaa isaga ah malaa'igtaa carshiga qaadaya malaa'ig caadiya maaha malaa'ig abuurkoodu uu caadi yahay maaha sida xadiis saxiixa nabigeena ka sugan sal ly slam min xadiidi jaabir abu daawud iyo keyrka ay soo saareen nabigu wuxu uhi sal ly waslam udina lii an uxadita can malakin min malaa'ikat illahi min xamalati alcarshi maa bayna shaxmati udunihi ilaa caatiqihi masiiratu sabci mi'ati caam buu naburi sal lay slm waxaa la ii idmay oo alla ii ogolaaday inaan idinka sheekeeyo malag ilahay malaa'igtiisa ka mid oo malaa'igta carshiga ilahay xambaarsan mid ka mid ah malagaas dhegtiisa cartowdeeda ilaa garabka inta udhaxaysa toddoba boqol oo sano ayaa loo soconaya ka warrama dhegteenna iyo cartowdeeda iyo garabka intay isu jiraan xataa taaka waa ka yar sooma asaga intiisaasi waxay isu jirtaa toddoba boqol oo sanaa loo soconaya gaadiidka ugu dheereeya haddaad saarata malaaigtaas wey malaaigta carshiga xambaaraysa leanna carshigu caadi maaha malaaigta carshiga xambaaraysaana caadi maaha malaaigtaasaa carshiga ilahay soo xambaaraysa maalintaa iyada maalinkaasa dadow laydin bandhigayaa oo rabbigiin laydin bandhigaya maalinkaana wax maanta qarsoon ma qarsoonaan doono wax walba banaankaa la keenaya ruuxii maalinkaa kitaabkiisa laga siiya midigta kitaabka waxaa laga wadaa diiwaankii camalku kugu qornaa farax buu yani farax buu macnaha waxa weeyaan ayuu farax buu yani aad buu farax buu macnaha wuu farxaya markaasuu dadkii kale wuxuu leeyahy war hooya oo bal ila akhriya kitaabkan ruuxu markuu faraxsan yahay waxa in lala arkuu jeceli markuu murugsan yahay oo shaygu ceeb yahayna inuu qarsaduu jeceli sooma wixii wanaag ah ee aada leedahay iyo nasiib eed leedahay inay dadku kula ogaadaan baad rabtaa war bal ila akriyay leeyahy bal kaalaya ila fiiriya anigu adduunka markaan joogay waan filahayay inaan xisaabtayda la kulmayo waan is-ilaaliyo kaasi nolol raalli a buu ku sugan yahay raalli a waxaa laga wadaa uu raalli ku yaho ku qanacsan yahay janno sarraysuu ku sugan yahay jannadaana midhaha laga goosanaya waa dhow yihin oo lagu rabaadi maayo waxaa la leeyahay cuna oo cabba cunitaanka iyo cabitaankaasi waa mid laydinku jecelyaho boogaagsiila wey maxaad ku hesheen waxaad ku hesheen wixii adduunyada aada soo shaqaysateen maalmihii tegey camalkiinni iyo shaqadiinni baad ku hesheen saasaa ilahi subxana wa tacala uu ku odhanay faidaa goortii nufiqa la afuufo fi suuri buunka dhexdiisa markii la afuufo nafqatun afuufis waaxidatun oo mid ah oo waxumilad la xambaaro alardu dhulkii iyo waljibaalu waxumilad la xambaaro alardu dhulkii iyo waljibaalu buurihii la xambaaro oo fa dukkataa la burburiyo dakkatan burburin waaxidatan oo mid ah fa yowmaidin maalinkaasay waqaca dhacday alwaaqicatu dhacdadii dhacdo maalinkaasay dhacday wanshaqad ay jeexjeexanto ay dildilaacdo alsamaau samadiina ay dildilaacdo fahiya iyadu yowmaidin maalinka waahiyatun tu jilicsan oo yani waxa weeyaan taag daran wey waalmalaku malaa'igtiina calaa arjaa'iha samada dhinacyadeeday ku sugan yihin samada dhinacyadeeda dhinacyada korkooda ayay ku sugan yihin wayaxmilu waxaa xambaaraya carsha rabbika rabbiga carshigiisa fawqahum korkooda fawqahum fawqa alkhalaa'iqi wey yowmaidin maalinkaa amaaniyatun sideed baa xambaaraya sideed malag ama sideed safoo malaa'ig yowmaidin maalinkaasaa tucraduuna laydin bandhigaya oo rabbigiin laydiin bandhigaya laa takhfaa qarsoomi mayso minkum xaalay idinka idinka mid tahay khaafiyatun xaalad qarsooni xaalad hadda qarsooni rabbi agtiisa ku qarsoonaan mayse wax walba banaankaa la keenaya fa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyo biyamiinihi midigta laga siiyo si asturan baa loogu dhiibaya sida xadiiska nabigeena kusugan sal lay slam xadiidu najwa min xadiidi cabdillahi bni cumar kusoo arooray fa yaquulu wuxuu odhanayaa haaumu war hooya oo qaada oo iqra'uu akriya kitaabiya kitaabkayga akriya haa umuu kitaabiya iqra'uu kitaabiya saas wey tanaasucu innii anugu danantu waxaan malaynayay annii adduunka markaan joogay annii anugu mulaaqin inaan ahay mid la kulmayo xisaabiya xisaabtayda inaan la kulmayaan malaynay waan ku talagashanaa xisaabtana inay imaan doonto haddaad ku talagasheen macnaha waa soo diyaar garoobe wey macnaha saas weeyaan fa huwa isagu kaasi fii ciishatin nolol dhexdeeduu ku sugan yahay raadiyatin oo raalli ah raalli uu ku yahay laga wada fii jannatin janna dhexdeeduu ku sugan yahay caaliyatin oo sarraysa jannadaasoo qutuufuhaa midhaha laga guranayaay daaniyatun kuwa dhow ay yihiin kuluu cuna baa la odhanayaa oo washrabu cabba hanii'an cabitaan iyo cunitaan boogaagsi leh laydinku jecel yahay raallina laydinka yahay sidaa wey macnaha bimaa shay sababtii ku cuna oo ku cabba aslaftum aada hormariseen fil ayaami maalmihii dhexdooda alkhaaliyati ee tegey maalmaha wixii aada hormarsateen oo adduunyadii ah taas sababteedaa laydinku siiyey ilaahay fadligiisaa lagu helaaye laakiin ad markii lagu yidhaahdo waxaan adaa soo shaqaysto shaqadaadiiyo dhididkaagii baad ku heshay iyo markii lagu yidhahdo bilaash baa lagugu siiyey ba kala macaanta mise ma kala macaan ya waa kala macaanta waa dhididkaagii marka la yidhahdo markaasaad jeceshay saas maana laakiin jannada fadli ilahi baa lagu galaa subxana watacala camalkanna waa fadli ilahi ilahay baa ku waafajiyey saas maana ayib wa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa looga dhiibo fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa laytanii shalaytadayde lam uuta aan laysiinin kitaabiya kitaabkayga aan laysiinin oo walam adri aanan ogaanin maa maxay bay xisaabiya xisaabtaydu tahay aanan ogaanin yaa laytahaa shalaytadayde shalaytadeede kaanat ahaataya maxay uu ahaan weyday alqaadiyata midii uxukunta igaba takhallustaba maxay ahaan weyday geeridii hore oo maxaa la ii soo celiyey maa aqnaa ma deeqin canii aniga xaggayga maaliya xoolahaygii waxba iigama deeqin halaka waxaa halaagsamay canii aniga xaggayga sultaaniya awooddaydii baa iga halaagsamay dowladnimadii wixii baaba'day khuduuhu qabta baa la odhanaya marka warkiisa iyo calacalkiisa ka bax khuduuhu qabta oo fagulluuhu katiinadeeya uma kadibna aljaxiima naarta jaxiima salluuhu geliya uma kadibna fii silsilatin silsilad dhexdeeda silsiladaasoo darcuhaa dhudhuminteedu sabcuuna toddobaatan diraacan oo dhudhun uu yahay faslukuuhu dhexgeliya silsiladaas dhexgeliya maxaa yeelay inahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yuminu midkaan rumaynin buu ahaa billaahi alla midkaan rumaynin buu ahaa allihii alcadiimi ee weynaa walaa yaxudu mid aan boorinin buu ahaa calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudkiisana muusan ku boorin jirin dadka falaysa ma ahaanin marka lahu isaga alyawma maanta haahunaa halkan uma ahaanin xamiimun mid u dhow mid qaraaba ama si kale ugu dhow maleh walaa dacaamun cuntana uma ahaanin ilaa min khisliinin carun mooye qashinka iyo carinka carunka iyo malaxda iyo qashinka ka daadanaya ahlunaarka jidhkooda ayaa laga wada laa yaakuluhu ma cuno qisliinka ila alkhaati'uuna kuwa gafay mooye cid kale ma cunto gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa gafay unbaa loo diyaariya cuntada iskale macna waa qaybta labaad oo dadkii adduunka isdhigtay wey munaafiq iyo gaal iyo inta la halmaala oo adduunka isdhigtay oo shaqaysta laga jiri waayo wax beerta kuwa wey macna wa amaa man ruuxii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixda laga siiyey oo astaantaasaa lagu yaqaanaa waraa'a dahrihina waan u tegi doona dhabarkaa looga dhiibaya macnaha waxa weye gacanta bidixdaa looga dhiibaya laakiin dhanka hore looga dhiibi maayo gacantii bidixdaa inta gadaal la mariyo yaa xagga dambe kitaabka looga soo dhiibaya ihaanatan lahu wey macnaha wa amaa man ruuxii uutiya la siiya kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi gacanta bidixda fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa laytanii shalaytadeede lam uuta aan laysiinina kitaabiya kitaabkayga aan laysiinina maxaa la ii siiyey kitaabka waa diiwaankii wax ugu qoranayan riboortkiisii walam adri oo aanan ogaanina maa maxay bay xisaabiya xisaabtaydu tahay inaanan ogaanin baa igu ficlaan lahayd wy manaa maxaa iogeysi hoogayge yaa laytaha shalaytadeede kaanat maxay u ahaan weyday muxuu ka wadaa yani geeridii hore geeridii adduunka uu kaga soo tegay adduunka soo dhaafisay buu leeyahay kaanat maxay u ahaan weyday taasi alqaadiyata midda iga takhallustay ee ii dhammaysa taas wy maana saas yani tan ixukunto oo geeri abadiya igu xukunta maxay u noqon weyday dhimashadii adduunyadu oo tan noloshan dambe maxaan ugu soo noqday wy maana maa abnaa ma deeqin canii aniga xaggayga maaliya xoolahaygii waxba iima tarin wixii xoole aan uruurinayay iyo guryo iyo baabuur iyo shirkado waxba ma tarin waxba ii qaban waayo halaka waa halaagsamay canii aniga xaggayga waxaa iga halaagsamay sultaaniya awoodaydiibaa iga halaagsantay awooddu yani waxa weye waa xoog xooga wey ama dawlad ama kursi ama reer ama wuxuun awoodood sheeganayso tiina maanta ma jirto baaba'day oo meeshaasaa la wada qaaway kii madax ahaa iyo kii wasiir ahaa iyo kii xoolo haysta iyo kii faqiir ahaa meeshaa la wada taagay wixii baaba oo lama hayo warkooda khuduuhu qabta baa laleeyahy intaasoo calaacala markuu maro ayaa la leeyahay malaa'igtii zabaaniyada ah khuduuhu qabta oo fagulluuhu katiinadeeya gacmihiisa iyo luquntiisa isku xidha macnaa hulluhda uma kadibna aljaxiima naarta jaxiima salluuhu geliya uma kadibna fii silsilatin silsila dhexeeda naarta markuu gudaheeda ku jiro gudaha loo dayn maaye xorriyad loo dayn maaye naarta gudaheedaa lagu silsiladaynaya haddana uma kadibna fii silsilatin silsila dhexdeed silsiladaasoo darcuhaa dhudhuminteedu sabcuuna toddobaatan uu yahay diraacan oo dhudhun faslukuuhu geliya oo dhex geliya saa markii loo wado in lagu marmarayaad moodaayoo dhinacyahoo dhan ay ka marayso macnaha maxaa lagu maagayoo ninkani khalad ku galay muxuu ahaa oo cadaabkaa iyo dhibkaa loo marinaya innahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yu'minu mid aan rumaynin billaahi alle allihii alcadiimi ee weynaa alla rumee baa lagu kari waayey oo raac walaa yaxudu ma uusan boorin jirin oo dadka muusan ku qalqaalin jirin calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudintiisa ama quudkiisa miskiinka wax ha la taro ha la quudiyo dadka muusan kala hadli jirin muusan ku boorin jirin u fiirsada meesha miskiinka wax muuna siin jirin laysuma haysto wax ka sii daran baa laysku haystaayo miskiinka wax siintiisii hadda maba joogtee maxaad u dhihi weyday miskiinka wax hala taro waa lagugu haystaa haddaad xataa masaakiinta adigu wax tarto laakiin aadan dadka kala hadlin oo dhin war masaakiinta wax tara waad gelaysaa leanna maadan boorin jirin oo dadka maadan kala hadli jirin adigu gacantaba wax ka siiya walaa yaruddu calaa acaami lmiskiin xaqa ilaahayna muuda gudan jirinoo kaana laa yuminu billahi alcaiim waa agi xaqi ilahay walaa yaxudu calaa acaami lmiskiinna waa xaqii adoommada xaq adoommana muuna gudan jirin xaqa ilahayna muusan gudan jirin falaysa ma ahaanin marka lahu isaga alyawma maanta haahunaa halkan uma ahaanin xamiimun mid u dhow wax u dhow oo wax u qabta ma leh walaa acaamun cuntona uma ahaanin iyo quud ilaa min kisliinin carun mooye isliinka waataan soo sheegnayo yani waxa waa qashinka ka dhashuuqa ama ka miirma dadka ahlunaarka malaxdooda iyo dhiigooda oo naftuba ayna ku siinaynin saas maana laa yaakuluhu ma uu cunayo qisliinka ila alkhaaiuuna kuwa gafa mooyaane kuwa kale ma cunaan dadka iimaanka lehee dadaalaa cuntadoodu noocaa maehe cuntadooda waa tii wanaagsaniyada laga soo sheekeeyey laakiin gaalada iyo munaafiqiinta inta la midka unbaa waxaan la siiyaa falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi ihi subxana watacaala bimaa shay baan ku dhaaranaya tubsiruuna aada arkaysaan iyo wamaa shayga laa tubsiruuna idaan arkaynin labadaba waan ku dhaaran ee inahu isagu laqur'aanu quraan laqawlun laqawlu rasuulin rasuul hadalkii wey kariimun oo wanaagsan qur-aankani waa rasuul wanaagsan hadalkii wey wamaa huwa mana uusan ahaanin biqawli shaacirin gabayaa hadalkii ma ahaanin qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tu'minuuna rumaynaysaan walaa biqawli kaahinin wadaad wax sheeg ah hadalkiina ma aha qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tadakaruuna waana qaadanaysaan muxuu yahay hadduusan intaa midna ahayn tanziilun soo dejin wey oo min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa laga soo dejiyey walaw taqawala haddii uu yani oraax samaysan lahaa calaynaa korkanaga hadduu oraax nagu samaysan lahaa nebi maxamed bacdal aqaawiili odhaahyaalka qaarkood hadduu dushanada ku samayn lahaa oo nagu been abuuran lahaa la akhadna waan qaban lahayn minhu xaggiisa bilyamiini midigta midigtiisaan qaban lahayn ama midigtaan ku qaban lahayn uma kadibna laqatacnaa waan goyn lahayn minhu xaggiisa xaaluu ka ahaaday alwatiina xididka halbowlaha baan jari lahayn famaa minkum idinka mid ma aha markaa min axadin ruuxna oo xaajiziina difaacaya canhu xaggiisa koox difaaci karta idinkuma jirta marka macnaheedu waxa wey rabbi wuxuu ku dharanaya makhluuq oo dhan soomaynaan soo marin ilahay oo makhluuqaad gooniya ku kala dhaardhaaranay maanta waxaan dul taagannahay ilahay oo makhluuqiisa oo dhan ku dhaaranaya saas wey xataa naftiisaa soo gelaysa oo ku dhaaranaya rabbi subxana watacala lianna waxyaabaha jiro oo dhan waa waxaan arkayn iyo waxaynaan arkayn soo saas maa falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi subxana watacaala bimaa tubsiruuna waxaad arkaysaan iyo wamaa laa tubsiruuna waxaydaan arkanin baa labadaba ku dhaaranaya labadaba ilahay waa makhluuqi o dhan bu ku dhaartay marka ee inahu isaga qur-aanku la qawlu rasuulin rasuul odhaahdii wey kariimin oo wanaagsan waa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh qur-aanka waa ilaahay hadalkiisa laakiin rasuulka waxaa loogu tiirinayaa calashani waa soo gaadhsiiye hadal haddii laguu soo dhiibo oo nin loo soo dhiibo oo hadalkii uu kusoo gaadhsiiyo hadalka uu kusoo gaadhsiiyey waad dhihi kartaa waa hadalkiisii kii hadalka asalkaa iska lahaana waad dhihi kartaa waa hadalkiisii asalkana hadalka waxaa u leh kii uu kasoo fulay markii hore laakiin kan waxaa loogu tiirinaya calashani waa muballiq waa gaadhsiiye inay sidaa tahayna waxaa kutusaya waxaan u tegi doonaa inahu laqawlu rasuulin kariimin dii quwatin cinda di lcarshi makiin oo yaa laga wadaa markaana jibriil baa laga wadaa markana waxaa laga wadaa nebi maxamed baa laga wadaa ma dhici karta marka inuu hadalkan asal ahaan nebi maxamed u yeesho isla markaana haddana jibriil u yeesho ma dhici karto labadooda midna male hadalka ilahay baa iskale labadoodana waxaa loogu tiirinaya calashani waa gaadhsiiyayaal waa loo soo dhiibay way soo gaadhsiiyeen jibriilna nebiguu soo gaadhsiiyey nebiguna ummaduu soo gaadhsiiyey innahu laqawlu rasuulin rasuul hadalkii weeye kariimin oo wanaagsan oo nebi maxamed ah isagaa idin soo gaadhsiiyo alla idinka soo gaadhsiiye wey wamaa huwa mana uusan ahaanin qur-aanku biqawli shaacirin gabayaa hadalkii ma ahaanin qaliilan wax yar maa aada u yar baa tu'minuuna rumaynaysaan walaa biqawli kaahinin wax sheeg ah kaahinka waa midka wax sheeg sheego waxyaalaha soo socday ka warwarrama wadaad wax sheeg sheeg ah hadalkiina ma aha qaliilan wax yar maa aada u yar baa tadakaruuna waansamaysaan ood wax ku qaadanaysaane tanziilun soo dejin weye min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa laga soo dejiyey walaw taqawalaa intaasi waxay ka hadlaysaa haddii nebigu uu been abuura yar lagu samayn lahaa oo hadallada qaarkood kulligood iskaba dhaaf hadallada qaarkood ha oonaan odhanin hadduu nagu masabedin lahaayoo naga yeedsiin lahaa oo nagu been abuuran lahaa maba uunan jirinba midigta intaan qabanno yaanu xididka halbowlaha jari lahayn bu rabbi subxana watacala kadibna cid difaaci karta idinkuma jirto marka waxa weeyaan lama dilin halbownana lama qabanin wakaa xooga badan dawladda yeeshay guulaystay maxay markhaati u tahay marka waxay markhaati u tahay inuusan nagu been abuurinayn rasuulka naga yihi hadduu been abuurta yahay lama daaya waa ka takhalusi lahayn bu rabbi ilahi subxana watacala walaw taqawala hadduu odhaah samaysto calinaa korkanaga odhaah ku samaysto oo nagu been abuurto bacdal aqaawiili odhaahyaalka qaarkood hadallada qaarkood hadduu nagu been abuurto la akhadnaa waan qaban lahayn minhu xaggiisa bilyamiini midigta ma midigtaan ku qabanaynaaba oo marka waxaa laga wadaa xoog baan u qabanayna mise midigtiisaan qabanaynaabaa laga wadaa labada way suroobi karta midigtiisaan qabanaynaayo de ruuxa markaa dilaysa midigtaa la qabtaa uma kadibna laqatacnaa waan goynaynaa minhu xaggiisa alwatiina baanu goynaynaa watiinka waxa weeye waa xididka yani waxa weeye halbowlaha ee wadnaha kasoo qaada dhiigga kadibna maskaxda geeya maskaxda ka qaado oo dhabarka agtiisuu maraa ilaa dhabarku maraa jidhka oo dhan buu wuxuu siiyaa dhiigga siiyaa xididkaasaa la yidhahdaa ilaa wuxuu ku xidhan yahay isku xidhaa wadnaha iyo wuxuu isku xidhaa maskaxda hoosna waa aadaayo jidhka kaluu isku xidha xididkaasaan goyn lahayn kaa ruuxa haddii la gooyo maba noolaan kara ilbiisi ma noolaan kara kaasaan goyn lahayn bu rabbi subxana watacala famaa minkum idinka mid maaha markaa min axadin axad axadkaa bimacnaa jamaca laga wada famaa minkum idinka mid maaha min axadin koox idinka mid maaha xaajiziina oo yani waxa weye difaaci kara canhu xaggiisa difaaci kara oo laga celin karay axad naga celin kara markaa ma jiran wey maana wainahu isagu qur'aanku latadkiratun waana wey lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa ayuu waana u yahay wainaa anagu lanaclamu waanu ognahay ana minkum inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwo qur'aanka beeninay wainahu qur'aanku laxasratun qoomamo weye cala lkaafiriina gaalada korkooda qoomamo ku yahy oo waxa lagu helay barwaaqada lagu helay markay arkaan way qoomoon doonaan wey wainahu qur'aanku la xaqu lyaqiini yaqiinta xaqeedii wey waa xaqiiqo yaqiin aw biyo kaba dhibcana wey ee fasabix tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magiciisa rabbigii alcadiimi ee weynaa qur-aanka tilmaamihiisaas wey wainahu qur'aanku latadkiratun waana wey lilmuttaqiina muttaqiinta la waaninayo loo caqli celinayo iyagaa intifaacsanaya ee khalqigo dhan bu waana wey laakiin iyagaa ku intifaacaya saas daraadeed baa iyaga loogu khaasiray halkan wainaa anagu lanaclamu waxaanu ognahay ana minkum inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwo qur-aanka beeninay kuwo qur-aanka beeninayo waa gabay iyo waa hadal kaahin iyo waa asaadiiru lawaliin oo kasoo horjeeda inay idinka mid yihiin waa la soconnaa wainahu qur'aanku laxasratun qoomamo wey ina huda takdiibka waa loo celin karaa wainahu takdiibka ibnu jariir iyo say rajaxayaan laxasratun beeninta qur-aanka la beeniyey waa qoomamo ama wainahu qur-aanka laftiisibaaba qoomamo aba qalbigoodana qoomamuu ku yahay aakharana way qoomoon doonaan wainahu qur-aanku laxasratun qoomamo wey cala lkaafiriina gaalada korkooda qoomamuu ku yahay wainahu isagu laxaqun laxaqu lyaqiini yaqiinta xaqa ah wey yaqiintii xaqa ahayd wey sideeda waxaa kala jira cilmu lyaqiin iyo caynu lyaqiin iyo xaqu lyaqiin baa kala jira waxaa la yidhahdaa cilmu lyaqiin shayga markaadan arag laakiin qalbigaaga aada hubto shakina uusan kaaga jirin waxaa la yidhahdaa cilmu lyaqiin shayga markii ishaadu ay qabato waxaa la yidhaahdaa caynu lyaqiin shayga markaad taabato ood la baashirtana waxaa la yidhahdaa xaqulyaqiin ba la yidhahda miaalku waxa maalan kacbada hadda inay jirto ma shaki baa inagaga jira shaki nagagama jiro markii intaad tagto od sacuudiga tagto kacbadii indhahaagu ay qabtaan ood aragto waxaa la yidhahdaa caynulyaqiin baa la dhaha hadda markaad joogto laakiin aada hubto welina aadan aragna waxaa la yidhahdaa cilmulyaqiin ishaadu markay qabatona waa caynulyaqiin markii intaad tagto kacbadii aad taabato ama dhex gashana maxaa la yidhahdaa xaqulyaqiin baa la dhaha annaduna waa sidaas o kale jannadu hadda agteenna waxay ku tahay cilmu lyaqiin qiyaamada markii la tago jannadii inoo muuqatana caynulyaqiin jannadii markii la galo dhex taagan yahayna xaqulyaqiin way saas man waa martabada ugu sarraysa ee cilmigu gaadho wey man wainahu isagu la xaqulyaqiini yaqiinta xaqa ee biyo kama dhibcaanka wey ee fasabix tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magiciisa rabbigii alcadiimi ee weynaa waxaa nabiga ka sugan inuu yidhi aayadani markay soo degtay ka dhiga rukuucdiinna sabix isma rabbika alaclaana nabigu wuxuu yidhi sujuudiina yeela subxaana rabbiy alaclaa baa la dhihi sujuudda rukuucdana waxaa la leeyahay subxaana rabbiy alcaiim hada wabilahi tawfiq wsali lahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala